sheeda udhaxaysa waa sida soo socota haddii kitaabka alle wax ka mid ah oo allah uu soo dejiyey hadduu inkiro ama ziyaado ku sameeyo nusaan ku sameeyo ama rasuulka sunnadiisa uu wax ka mida uu diido qofkaas waxa iimaankiisii iimaan noqon maayo calaa tuul waxa weeyaan kaafir billahi alcadiim buu noqonaya marka kufrigu marka shiikhuu leeyahay ila an yajxada شhayئa mima أnزlahu اllahu taعaalى aw yaziida fii kalaam الlah yani kufrigu qalbina wuu noqdaa ictiqaadi qawlina waa noqdaa ficlina waa noqdaa yani saddexda qayboodba gaalnimadu ay gelaysaa marka juxuudka oo ilaahay maaragtay kalaamkiisii ama kalaamka nebiga uu inkiro ama ziyaado ama nuqsaan uu ku sameeyo waa waxyaalaha qofka islaamka u kaga baxayo fattaqi illaaha raximaka allah allah kuu naxariistay allah maaragtay ciqaabkiisa ka gaashaamo wandur linafsik naftaadana maaragtay eeg waiyaaka waalguluwa fi ddiin iska ilaali diinka inaad maarata talaxtag aad ku samaysid oo wax aan lagu dirsan oo tashadud aan loo baahnayn oo aan lagaa dalban inaad adigu naftaada ku adkayso iska ilaali fa innahu laysa min dariiqi alxaqi fi shay guluwiga diinka alle guluwi lagu sameeyo oo waxaan maaragtay aan lagugu samayn aan lagu lihin maarata lagu kalifin naftaada aad ku kaliftid waxa weeyaan xaqa waxba kama ahan sida nebigu sala allahu calayhi waalihi wasalam xadiidkii axmed imaam axmed uu wariyey iyo ibnu abi caasim fii kitaabi sunna iyaakum waalgulwa fi ddiin iska ilaaliya uu leeyahy nebigu sala allahu calayh waalihi wasalam guluwiga diinka lagu talax tago fa inamaa ahlaka man kaana qablakum alguluwu fi ddiin dadkii adinkiin ka horreeyey waxaa halaagay diinka ayay maarata guluwi ku sameeyeen ilaa xad masaaradu ay gaareen maaragtay guluwigeedu uu gaaray oo ilaahay uusan u dirsan oo gaalnimo inay maaragtay gaalnimo ummada uu ku riday oo ay yidhaahdaan ciisa waa ibnullah marka guluwigu waa wax maarata diinkeenna uu beri ka yahay lianna diinkeenna waa diin samxa oo maarata fudud oo maaragtay qof walbaba fattaqu llaha ma statactum qofka caafimaadka qaba intuu awoodu ilaahay caabudaya kii xanuunsan intuu awoodu ilaahay caabudaya wahaakada marka waxa weye diin maarata guluwi iyo adayg maaragtay looga baahan yaha ma ahan waa diin isaga dhan iska fudud weyaan marka qofka muslimka waxaa la rabaa sidii uu ahaa oo nebiga looga dhaxlay sala allahu calayh ali wasalam inuu ugu dhaqmo guluwiga marka maxaa ka mid ah dadka muslimiinta oo la takfiriyo bidiini xukmin sharciy iyadoo xukum sharci ah oo loo fiirinaya aan la arag waxay ka mid tahay guluwi ayay ka mid tahay qaala albarbahari raximah llah wajamiicu maa wasaftu laka fii hada alkitaab faqro waxaa jirtay u baahnay tacliiq oo aan ka soo booday shiku raximah اllah marka uu lahaa wahuwa man aamana bima fi hada اlkitaabi واctaqadahu min غayri riibati fii qalbi fahuwa saaxibu sunati wahuwa naaji faqradaas iyo fiqraad fara badana noo imaan doona waxay ka mid tahay meelaha maaakhidda shiika lagu qabsaday yani shiiku kitaabka aad iyo aad buu ammaanay marar badan wuxuu leeyahay qofka kitaab oo noo imaan doonta qofka kitaabkan wixii ku qoro wixii ku qoran maaragtay hal xaba ka taga qofkaas diin ma haysta ayuu ohan doonaa marka kelimaadkaas oo kelimaadka shiikha lagu qabsaday jidada uu ka leeyahana waxa weeye culummadu qaarkood waxay yidhaahdaan sida mucalliqa kitaabka tacliiqiya oo kaleeto wuxuu leeyahay shiikha laftiisuna maaragtay ka muuqata warkiisa dib nooga imaan doona oo hadda maarata waa faqrada haddaan akrinaya wajamiicu maa wasaftu laka fi hada alkitaabi fahuwa can illah wjamiicu maa wasaftu wax allaaliyo wixii adiga aan kuusoo tilmaamay idil ahaantiisa fii hada kitaabi aan kuusoo tilmaamay fahuwa can illah ilahay xaggiisa ayuu ka yimid wa can rasuuli illah rasuulka xaggiisa ayuu ka yimid ayuu ka ahaaday wa can asxaabihi wa can asaabiciina wa can alqarni ahaali ila alqarni raabic laase qarni raabic asagaa minarta bidaayadiisa soo gaaray laakiin cumrigiis wuxuu badnaa qarni haali marka faqradan tawjiihaadka marka faqrada horeta markay tawjiihinayeen waxaa shiiku saas u leeyahay leeyihiin wuxuu aaminsan yahay kitaabka waxa ku qoranba inuu yahay yacni aayaadka alle macnahoodii axaadiistii nebiga macnahoodii dhaqankii saxabada dhaqankii taabiciinta ayuu haystaa si kasta oo hadalka shiiku hadda laftiisa sidaas uu maarata daahirkiis uu yahay haddana qof bani aadanihi wuxuu qoray yaa si kasta u dadaalo mulzama noqonayo in la yidhahda biawali wa aakhirihi kitaabkan qoray ha la iltizaamo wax jira maahan yani waxa la iltizaamayo oo xagga iyo xagga aan looga bixi karin waa kitaabka alle iyo sunnada nebiga sala allahu calayh wixii ka soo haray khata iyo saxanta waa leeyihi marka muhimadda marka shiikhu asaga uu ka leeyaha waxa weeyaan inuu hadalkan kitaabka uu ku qoray inay inuu yahay maaragtay madmuunkii kitaabka alle kitaabka aayadaha aayadaha alla waxay kitaabka qur-aanka kariimka wuxuu xambaarsanay axaadiista nebigu waxay xambaarsaneyd iyo isagoo qarnigiisii ama wakti kitaabka uu qoray ahaa imaam maaragtay min aimati ahli sunna oo maaragtay uu doonayo maaragtay caqiidada ahlu sunnaha dadka inuu ku xambaaro fattaqi illaaha yaa cabdallah ilaahay ciqaabkiisa ka gaashaama addoonka allow wacalayka biاtasdiiqi wاtasliimi wاtafwiidi wاridaa waxaad laasimtaa rumayn xaqa la rumeeyo nabadgelin xaqa la nabadgeliyo wاtafwiidi bandhigitaan tafwiidka waa soo marna hadda ka hor waa sida maaragtay sifaadka kayfiyadooda oo kaleeto waxaa la bandhigaya waxa waa cilmu اlkayfiya ama cilmiga macaanida sifaadka waa shay waxa weye macruufa nebiga laga dhaxlay saxaabadu ay ka dhexleen saxaabaduna dadkii culummadii ka dambayso wanaagga quracda ay maaragtay ka dhaxleen waridaa raadi ahaansha lima fii hada alkitaab kitaabkan waxaa ku sugan lagu raali noqdo yani walaa taktum hada axada min ahli lqibla kitaabkan ha ka qarin qof ahlu qiblaha ka mid ah facasaa yarda allaahu bihi xayraanan can xiiratihi facasa allaahu allah wuxuu mudan yahay an yarudda bihi kitaabkan inuu ku soo radiyo xayraanan mid maaragtay xiraanan mid xayraan ah can xiiratihi xayraanan mid xayraan ah can xiiratihi wareerkiisii qof maaragtay xiiro iyo shaki ku dhacay waxaa laga yaabaa allah subxaanahu watacaala kitaabkan iyo kutubta la midkaa markuu akriyo xiiradii iyo shakigii ahlu zayq ay ku sameeyeen ilahay inuu kaga soo hanuuniyo aw saaxiba bidcatin ama mid maaragtay mubtadicah allah inuu kusoo hanuuniyo can bidcatihi bidcadiisii aw daalan mid dhumay can dalaalatihi dhumitaankiisii fayanjuwa bihi markaa uu ku badbaaday kitaabkaa sababtiisa fattaqi illaah allah ciqaabkiisa ka gaashaama wacalayka biاlamri اlأwal catiiq arrinkii horeeto qadiimkaa laazim waa intaan fitnadii fitnadii cusmaan ibn cafaan dilkii maaragtay la dilay wixii ka horeeyey wixii maaragtay hadyigii nebiga hadyigii abubakar cumar cusmaan intii khilaafka usan dhicin wixii ka horeeyey sunnadaas laazim buu leeyahay wahuwa maa wasaftu laka fii hada alkitaab waa waxaa kitaabkan aan kugu soo tilmaamay hadda kor buu maarta hore usoo sheegay faqradaas macnaheeda faraxima allahu cabdan allaha u naxariista addoon waraxima waalidayhi labadiisa waalidna allaha u naxariisto qara'a hada alkitaaba kitaabkan aqriyey wabasahu baahiyey wa camila bihi waxa maaragtay madmuunkiisa ah uu xambaarsan yahana ku dhaqmay wadaca ilayhi kitaabkan dadkii maarata uu yeeray waxtaja bihi xujaystay fainahu diin اllah kitaabkani madmuunkiisa waxa wy waa diinka alle waa diinu rasuuli اlahi salى اllahu alayh alih wasalam waa rasuulka diinkii laga dhaxlay fainahu man istaxalla شhayئan qofkii banaysta shay khilaafa ma fii hada اlkitaab kitaabkan wax khilaafsan qofkii banaystoo ku dhaqma fainahu laysa yadiinu lilahi bidiinin diinka alle xooguma dhaqmin waqad raddahu kullahu diinka o dhanna waa uu radiyey waa faqraadka aan sheegayno maarata oo shiikha lagu qabsado ku mid ah yacni waxa weeyaan ammaanta noocaana kitaabka alle iyo sunnada nebiga ayaa mutaysan kitaab kaleeto mutaysanay ma u jiro kitaab la odhanaya maaratay xarfan waaxidan lagama tegi karo haddii xaraf waaxida maaratay lagu gaaloobo waa lagu gaaloob kitaabka dhan baa lagu gaaloobaya waa kitaabka alle iyo sunnada nebiga sala allahu alayh ali wasalam kamaa low ana cabdan adoon aamana isagoo rumeeyey bijamiici maa qaala allahu tabaaraka wa tacaala wax allaaliya wixii allah uu yidhi ilaa annahu isagu qofkaas shaka wuxuu ku shakiyey fii xarfin xaraf oo kitaabka alla ka mid ah faqad radda qofkaas wuxuu radiyey xaraf alla oo kitaabka ka mid ah ku shakiyey jamiica maa qaala allahu tacaala wax allaaliya wixii allah uu yidhi wahuwa kaafirun waana mid maaragtay diinta islaamka ka baxay كما أن شهادة أن لا إله إلا الله كلمة توحيدك بريتان كيل لا تقبل سيدا لو أقبلين من صاحبها غفك مارت كلمة أقول واضي إلا بصدق النية نيدي سمارتي إني كم مارتي أي نيدي سمارتي نية صادقة إني تهيمي وأرنتها سمارتي عن قصد وكليه وإخلاص اليقيني ikhlaaska maaragtay ikhlaas la hubo oo wax haba yaraatee maaragtay usan ku jirin maaragtay ariya ama istusus kadalika sidaasi la mid ah sida qofka xaraf min kitaab illaahi radiya uu gaal u noqonayo ama qofka maaragtay laa ilaaha ila allah uu yidhaahda aan looga aqbalayn ilaa bisidqi niyati waikhlaas niya kadalika sidaa laa yaqbal اllahu shayئa min الsunna shay sunnada ka mida allah ma aqbalayo fii tarki bacضin iyadoo sunadii qayb ka mida qofku maarta uu ka tegay oo diidan yahay o inkirsan yahay waman taraka min الsunnati sunnada qofkii ka taga tarkigaana waa laga wa tarki اjuxuud iyo wixii la mid ah ama ka tegitaanka qofku maarta liأjli macsiya uu kaga tago taas waxa weeye qofku ku gaaloobi maayo laakiin waxa weeyaan imaa iyadii maarta inuu inkiro wa imaa inuu istihzaa ku sameeyo iyo wixii la mid ah ayuu maarata ku gaaloobaya waman taraka min asunati sunada qofkii ka taga shay-an shay ka mida faqad taraka sunata kullahaa sunadii ayuu idalahaan ka tegey yacni sunada nebiga hal sunna oo sunadii nebiga qofkii maarata nebiga ku rafdiyo yihahda ma qaadanayo yani qofkaas wuxuu ka dhigan yahay qof sunadii nebiga oo dhan diiday sunada nebiguna waxay shaamil ku tahay masaaisha cilmiga iyo masaaisha camaliga labadaba facalayka bilqabuul laazim aqbalitaan xaqa iyo sunada la aqbalo wadac canka almaxaka wallajaaja dooda aanan qiimaha lahayn oo xujo ay ku dhisan tahay aan la aragna ka fogow almaxak wallajaaja waa isku macne waa alxusuuma fainahu laysa min diin illahi fii shayin doodaas diinka alle yani wax maaragtay ay kaga soo ron tahay ma ay jirto yani diinka alle kuma tirsana wa zamaanuka zamankaaga waktigaaga khaasatan gaar ahaan zamaanu suu'in waa sanad xun waa wakti xun weeyaan oo sunadii maaragtay ay yaraatay waa waktigii shiiku maaragtay isagu kitaabka qorayey maxaa umalanaysaa marka qarniga maanta aan ku noolnahay oo qofka sunnigaahi maanta uu noqonayo qof maaragtay yustahzau bih qof maaragtay lagu jejeesayo oo laleeyahay maaragtay qaarkood sida maaragtay katiirun min asufahaa ay culammada muxadisiinta ay ku yidhahdeen maaragtay hebel waa doqon ama hebel waa murji yani أمثال هذه المقالات فإنه ليس من دين الله في شيء وزمانك خاصة زمان سوء وقتك أبنوشا قارهان ووقت حمويان ووقت ذاتك أي حمادين يعني وقت في ذاتي محمى لكن ذاتك كن ولا يا وحي ويسندي مارتي خيرك كتقي فاتق الله إلهيك أقافس كقاشام وإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك هذه فتنة أي دعوه oo muslimiintu seefta isku qaataan ama sunnadii laga inxiraafo guud ahaanba falzam laazim joogtee jawfa baytika gurigaaga gudihiisa gurigaaga ka joog wafira min jiwaari alfitna fitnada in maarta aad la darisid oo aad dhex deganaatid ka caraf waiyaaka waalcasabiya iska ilaali qabyaaladda in dadka maaragtay dadka muslimiinta in loo laayo maarata likownihi min qabiilati kada in loo laayo taa iska ilaali yani waxa weye xamiyat aljahiliya inaad ka qayb geshid wa kulu ma kana min qitaalin bayna almuslimiina cala addunya dagaal kasta oo u dhacay adduunye muslimiinta in isku dagaalamaan fahuwa fitnatun fitna weeye wax allaaliyo wixii maaragtay tusinaya dadku inay maarata adduunye ku dagaalsan yihiin waa qitaalu fitna فاتق الله الله عقابkiisa ka gaashaama waxdahu فاتق اللaha waxdahu allah ciqaabkiisa ka gaashaamo keligii allah maarata ka yaab laa شharيika lahu ilaahay shariig ma leh walaa تaqrudu فiiha haddii maaragtay laada nahyo laga dhigo walaa تakrudu فiiha ha bixin yani fitnadii dhexdeeda maaratay ha ku socon leanna nebigu salى الlahu عalيه waslm u ka digay ummadda maarata fitan dhexooda maarata inay ka dhici doonto oo qofka maaragtay qaacidka ah oo markaa fitnada ka fadhiya uu ka khayr badan yahay midka maarata qaa'imkaah oo dhex taagan kan qaa'imkaahna uu ka khayr badan yahay midka maashiga midka maashiga inuu ku khayr badan midka dhex horaya marka nebiguna sala allahu calayh ali wasalam wuxuu yidhi maaragtay qofkii maarata kan qolacsi ku sameeya rasulkan qolacsanaysa ilaa marka diinkii maarata qofka uu ka insilaafo walaa tuqaatil fiiha fitnadii ha ku dhex dagaalami yani dagaalka fitanta ha ka qaybgelin walaa walaa walaa walaa tahwa rasmi qoraya ya kolley waxaa laga yaabaa laada inuusan naahiye ka dhigin marka naafiye caadi ay tahay hate maarata jeclaan maysid walaa tushaayic yani ahlu fitankii iyo fitnadii lafteedaba ma jeclaanaysid haddii xataa naafiye laga dhiga waxa wey waa bimacna nahyi walaa tushaayicu mana aad tege mana aad taageeraysid oo garab istaagay bis dadka ahlu fitnada hoslaynaya walaa tumaayilu mana u weecanaysid haddii afcasha ka dambaysa sidii maadaama maaratay uusan jazimadii aysan ka muuqan afcaasha labadan ficiloo dambe hadii kuwii horta macnahoodii maaratay lagu fasirana dhib ma leh laakiin almuhima xataa haddii laga dhiga maarata laada naafiye macnaheedu waa bimacna nahyi yacni hana jeclaanin dadka ahlu fitanka ha taageerin xaggoodana ha u weecan xataa qalbiga maarata haddii aad tiraahda labada laba kooxood oo islaynaysa koox beni fulan maarata maxay u reyn weyday waxa wey waadoo dagaalka ka qayb galo kaleeto wey walaa tuxibu shayan walaa tuxiba shay-an haddii maaragtay laga dhiga naahiyo shayna ha jeclaanin min umuurihim umuurtooda ka mid ah dadka ahlu fitanka umuurtooda wax ka mid ha jeclaanin fa inahu yuqaalu waxaa la yidhaahdaa man axaba ficaala qawmin dad afcaashooda qofkii jeclaysta khayran kaana aw sharan ficilka ay samaynayaan ama khayr ha noqdo ama shar ha noqdo kaana kaman camilahu qofkaas wuxuu noqonaya qof dadkaas ficilkoodii oo kaleeta ka shaqeeyey leanna waxa wey qofka ficilkiisa haddaad jeclaysatid waxa weeyaan waad tamanisay maarata camalkaas oo kaleeta aduguna inaad samaysid wafaqana allahu waiyaakum limardaatihi annaka iyo adinkaba ilaahay raadi ahaanshihiisa allah maaragtay hana waafajiyo wajanabanaa waiyaakum macsiyatah annaka iyo adinkana ilaahay cisyaankiisa hanaga fogeeyo shiiku fiqradan boqol iyo boqol iyo afar iyo tobnaad wuxuu ku qarirayaa asal muhim ah oo ah dadka muslimiinta markay jeefka isku qaataan waajibka qofka muslimkaah oo sunniga inuu yahay inuu maarata sunada sunnadiisa maarata uu ilaaliyo sunnada maaratay muctaqadkiisa saxiixa uu ilaaliyo oo naftiisa uu ka badbaadiyo fitantaa inuusan ka qayb gelin fitanta marka waxa weeyaan sida axmed ibnu xambal raximah اllah bisanadi صaxiix uu kaga warinayo kitaabka aلsuna lilkhalaal markii la weydiiyey fitanta fitanta waxa weyu yidhi maaratay waa markii maaratay imaamkii muslimiinta kala celinayey oo kala hagayey markuu meesha ka baxo oo ummaddu markaa ay noqoto axzaab mutafariqa oo qolo walbaba markaa iyadu maarata goonideeda isku buusto marka ayaa maarata waqtigii fitanta ay tahay waana midda nebigu sala allahu calayh ali wasalam axadiisu fitan uga hadlayo oo uu leeyahay maaragtay alqaacidu fiiha khayrun min alqaa'im walqaa'imu fiiha khayrun min almaashi walmaashi khayrun khayrun fiiha walqaa'imu walmaashi fiiha khayrun min asaaci marka axaadiistaas nebigu fitanta uu kaga digayo waa marka imaamka muslimiinta ama imaamka caamka ha noqdo ama imaam qudri mucayan ha noqdo markii meesha uu ka baxo sida maaragtay waaqaca soomaaliya maaragtay tobankii sano aanu soo marnay waaqaca soomaalida sida ka muuqda weya maaragtay fitanta culummadu ay sheegayaan oo hadda shiiku halkan uu ku qarirayo axaadiista nebiguna maaragtay maqsadkeeda uu yahay walidaalika markii fitnadu ay dhacdo waajibka qofka muslimka oo doonaya diinkiisa inuu ilaaliyo waa inuu ka fogaado fitanta marka shiiku marka uu leeyahay وkul ma kana min qitاal bayna الmslimiin calى الdunya fahuwa fitnة waxid min xisbiyiin اlأqbiya ayuu maarata hadalkan oo kaleeta intuu soo qaatay wuxuu leeyahay waa waxaa laga wadaa dagaalada soomaalidu ay gelayso oo maarata dadka qaarkood ay gelayaan oo ay leeyihiin jihaad baan ka wadnaa maahan maaragtay alqitaal calى اdunya maahan waa qitaal liiclaaءi kalimat اllahi اlculya kdib wazuur calى اllahi warasuulih yani soomaalida min awalihim ila akhirihim maca kuwadada ku dar ma jirto liclaaءi kalimat اllah qof maarta u dagaalamay mid kastaa kursigu doonayey hadafkiisuna wuxuu ahaa shahwadiisu maarta inay kaga soo muuqato asaxa soomaaliya inay ka soo muuqato waana shay bayin aan qof kastaoo caqlila maarta u muuqan karta midda kaleeto sida oo ay qaarkood u dhigayeen haddii xataa loo yidhaahdo yaa u baneeyaba xataa sida uu leeyahay haddii xataa loogu dhigo la yidhahdo maarata iyagu adduunye ma doonayaan madaxtinimo dooni mayan haddii xataa la yidhahdo diin bay ka tahay waa been leanna waxa weya marka imaamka muslimiintu meesha uu ka baxo in dadku ay hub qaataan waa shay muxarama wey oo saxaabada rasuulku maarata meel ka tiilay cimraan bin xusein ayaa maaragtay imaam albukhaari fi kitaabi saxiix uu kaga soo naqlinaya saxaabadana qof mukhaalifa ma jiro oo maarata arrintaa ku khilaafay xataa dagaalkii saxaabada markuu dhacay saxaabada maarata dagaalka gashay sidaan arki doono insha allahu tacaala hadda ka horna in badan maarata aan ka sheekaynay ma ay tin dhaafsanayn cadadkooda labada qayboodba soddon saxaabi ma gaarsiinin waa ka yaraayeen soddon saxaabi way ka yaraayeen aawo inta kaleeto bay ka carareen dagaalka waa saxaabadii rasuulka oo labada daraf ay ku jireen casharatu mubashiriin biljanna sa ka mid ah oo nebigu ayagoo adduunka jooga la yimaatay fulanu fi ljanna fulanu fi ljanna intii gashay laftooda oo soddon weliba ka yarayd ayaa dhammaantood ka qoomaysa dagaalkii maaragtay markii masaa'ib maaragtay fara badan ay ka ratibantay adiladaas saxiixada ah oo axaadiita iyo keyrkoodna waxay tusinaysaa kitaalku kitaalu fitna inuu ahaa kii marka saxaabadu ma waxaan odhanaynaa marka qofka munxarifka hadalkaanoo kale soo qaadanaya odhanaya wakullu maa kaana min qitaalin bayna almuslimiina cala dunya dagaalada maaragtay xarakaadku maanta dadka muslimiinta ay la gelayaan sida soomaalida oo kaleeto qitaalu fitna ma ahan ee waa liclaa'i kelimati ilahi culya waxaa weydiisaan dagaalkii saxaabadu muxuu ahaa kelimadaa kaliya weydiiye dagaalkii saxaabadu muxuu ahaa hadday yidhaahdaan dagaalkii saxaabadu maaragtay kitaalulfitna uu ahaa macnaa dalika maxay noqonaysaa cali ibn abi aalib oo nebigu ugu bishaaray isagoo adduunyada jooga jannadii inuu gelayo dalxa sidoo kaleeto zubayr sidoo kaleeto dagaalkooda inuu maaragtay kitaalulfitna uu noqdo qof ma ahalkiisa aan la garanayn maanta wuxuu ku dhiman doonaa maca alrid buu ku dhiman doonaa maca alislaam buu ku dhiman doonaa dagaalka ummadda muslimiintaha soomaalida ku laayana uu yidhah waa jihaad islaami ah kadib wey bal waxa weye waa qilat alxayaa waa qaliil lxayaa ninka hadalka ku hadla leanna waxa weeyaan ficilka asagoo masirkiisa aan ogeyn ayuu wuxuu ka fadilayaa ficilkii saxaabada ficilkii saxaabada ka fadilaya marka waxa weeyaan hadalkan oo kaleeto waxa weeyaan laabudda min intibaah waa in maaragtay aad iyo aad loogu baraarugo qof ragga hadalkaa ku hadlayana way og yihiin inay mukaabiriin yihiin oo hadafka ay doonayeen ay tahay dalabu sulda inay ahayd hadayna maarta ka cadda saaxada qaala albarbahariyu raximah اllah waaqila min annadari fi الnujuumi ila ma tastaciinu bihi calى mawaaqiiti الsalaati walha cama siwa dalika fainahu yadcuu ila الzandaqa waaqila yaree min annadari eegmada fi الnujuumi xidigaha la eego cilmi nujuumka laga daba laabto ilaa maa tastaciinuu bihi waxa aad u kaalmaysanaysid mooyaan calaa mawaaqiiti salaati salaadaha awqaadood walha ka mashquul camaa siwaa dalik yacni salaada mawaaqiiddeeda wixii ku saabsan wixii ka soo haray yani iska ilow meeshaba ha ka soo qaadi leanna waxa wey cilmi nujuumku waxa weeyaan qofka dalaalaad buu maarata marka dam u kaxaynaya shacwada iyo sixir iyo in maarata nujuumta laftooda uu caabudo fainahu yadcuu ila zandaqa cilmi nujuumka qofka wuxuu maarata isku mashquuliya oo dabagala wuxuu marka dambe maarata u yeerayaa islaamka maarata inuu ka baxo munaafiq qofka uu noqdo waiyaaka wannadara fi lkalaam iska ilaali eegmada cilmikalaamka mantiqa la eego iyo falsafada waljuluusi ilaa asxaabi alkalaam dadka mutakalimiinta in lala fadhiistana iska ilaali wacalayka bialaahaari waahli alaahaar axaadiista nebiga iyo ahlulxadiidka laazim waiyaaka fasal waiyaahum fas'al keligood wax weydii sida allah uu leeyahay maaragtay fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun fas'aluu ahla dikri marka allah uu leeyahay ahlu dikrigu waxa weeye wa ahlu lxadiid wa ahlu sunna ahlu lbidac allah subxaanahu watacaala kitaabkiisa kumuusan ammaanin inuu maarata ku damiye mooye waiyaahum ahlu xadiidka fasal keligood fasal weydii keligood diinka weydii cid kale diin ha weydiin leanna wax wey diinkii xaqaa ayaga ayaa xambaarsan sida nebigu uu sheegay sala allahu calayh alih wasalam wa macahum fajlis ayaga la fadhiiso wa minhum faktabis ayaga khayrka maarata ka qaado yani ka dhimbil qaada maarata nuurka maarata ay maarata xambaarsan yihiin waa kitaabka iyo sunnada iyo fahamka saxiixa ah markaa sheikhu wuxuu leeyahay iska ilaali cilmi nujuumka inaad maarata ka dabalaabatid ilaa wax awqaada salaada aad ku kaalmaysanaysid wixii ka soo hara intaa zandaqe iyo munaafiqnimo iyo qofka maarata u hogaaminayo isla markaa shiiku waxa weeyaan wuxuu ka digay in qofku ka daba laabto cilmiga iyo cilmukalaamka iyo asxaabu lkalaam in maarata wanaag la moodo imam shaaficina wuxuu leeyahay lian yubtala alcabdu bikulli ma naha allahu canhu ma cada shirk khayru lahu min an yandura fi cilmi lkalaam qofka in lagu imtixaano lagu ibtileeyo wax allaaliyo wixii ilaahay uu ka reebay oo xumaana wixii ka soo haray maarata gaalnimo ayaa khayru lahu qofka u khayr badan min an yandura fi cilmi lkalaam kullu lmacaasi maa khala shirk maa cada shirk wax gaalnimo ka soo haray oo macaasiya qofka in lagu ibtileeyo oo maarata uu macaasida dul taagnaado ayaa waxay uga khayr badan tahay in cilmi kalaamka ku dabalaabtay leanna cilmi kalaamka waxa waa gaalnimo marka maarata islaamkii maarata ayuu ka saarayaa gaalnimo ayuu maarata marka dambe dalaq siinaya nasiib darro marka dadka muslimiinta mucdamkooda waxaa laga dhaadhiciyey cilmi kalaamka qofkaan fahmin inuusan caqiidadaba fahmayn ilaa soomaalida iyo maaratay aktar muslimiin saas laga dhaadhiciyey caqiidadan la yidhahdo maaratay caqiidat alashcariya walmaturidiya waxa weeyaan waa cilmi kalaam maahan maaragtay cilmigii laga dhaxlay nebiga sala allahu alayh ali wasalam waa cilmigii laga keenay nimankii maaragtay yunaaniyiinta ee kufaartaha laga keenay ayaa waxaa weliba maaragtay intaas jur-adu waxay gaartay in la yidhaahdo waxa weya waa caqiidatu ahlisunnati waljamaaca oo nebigiiba loo nisbeeyaba marka wuxuu leeyahay sheiku laazim sunnada iyo ahlu sunnaha keligoo diinka weydii ayaga la fadhiiso ayaga khayrka ka qaado leanna waxa weye khayrkii nebiga laga dhaxlay sala allahu alayh ali wasalam keligood baa haya mana dhicin weligood iyo allahood xaqu inuu gacantooda ka baxo walidaalika hadalkii hklam shaykhu lislaam ibnu taymiya uu ohan jiray waxaa maarata cibaaradiisi maxay ahayd acrafu nnaasi bilxaqi ahlu sunnati acrafu nnaasi bilxaqi wa arxamuhum lilkhalq yani xaqa ayagaa dadka ugu aqoonog ayagana makhluuqa ugu naxariis badan yani waxa weeye xaqu marnaba lagama yaabo ahlu sunnaha ama ahlulxadiidka gacantooda inuu ka baxo xataa haddii mas'alada ay isku khilaafaan ahlu sunnuhu mas'alada haddii ay isku khilaafaan laabudda qof ahlu sunnaha ka mid ihi waa inuu maarata xaqu sidii ha u sheegaa qofba ma kaleeta maarata haka khaldamay haka khaldamta dayrata laakin waa mustaxiil ahlu sunnaha in xaq u maaratay ama masaladu ha noqoto masala caqadiya ama masala camaliya ha noqoto ayi mas'ala min masaa'il iddiin waxa weeyaan diinku waa inuu gacanta u ku jira ahlu xadiidka weligood iyo ahlu saasay ahayd jiilin can jiil saasay maarata kala dhexlayeen marka waa asalkaas waa asal muhim ah dadku inay jeclaadaan sunnada nebiga sala allahu calayhi waalihi wasallam qofkii doonaya badbaado inuu ahlu sunnaha uu jeclaado leanna waxa weeyaan dariiqa xaqa ah ayagaa ku taagan oo xagga iyo xaggaba marnaba aan kaga weecanayn waana dadka ilaahay subxaana watacaala diinkan uu ku xifdiye wey innaa naxnu nazalna dikra wainaa low laxaafiduun dadka waxa weeyaan ilaahay subxaana watacala diinkan uu ku xifdiyey waa ahlulxadiid qofkii markaa ahlulxadiidka ama kuwii hore ha noqoto ama kuwa dambe ha noqoto wax ka sheegana waa zindiiq leanna waxa weyaan hadafka uu ka leeyahay waxa weeyaan waa in sunnada nebiga sala allahu alayh waslm iyo kitaabku meesha ay ka baxaan oo markaa dalaalaadka ay wataan halu dalaaladu ay markaa ay noqoto shaybaha lidalika moxamed bn idriis abu xaatim uraazi yani maqaaladiisa mashhuurada waatay ahayd min calaamati ahli اlbidac alwaqicatu fi ahli اlahar yani qof muxadisiinta kamida ama kuwii hore ama kuwa dambeeto qof wax ka sheegay da aragtid ogow qofkaas qof khabiifa inuu yahay oo maarta kuftigiisa u banaanka soo dhigay bacdu naas waxay caado ka dhigteen inay yidhahdaan dadka ka dhaadhiciyaan annaku waa aaminsannahay imaamu shaafici axmed ibn xambal waa aaminsannahay maalig waa aaminsannahay laakiin laa albani walaa binbaas walaa axmed shaakir walaa hayruhum waxa weeyaan danka malihin hadafka marka ay ka leeyihin hadalkaa waxa weeye diinkii xaq ahaa oo nebigu yidhi sala allahu alayh alih wasalam walan tazaala hadihi lumma walan tazaala daa'ifatun walan tazaal man yurid illahu bihi khayra yufaqihu fi اdiin wainama ana qasimu wallahu yucdi walan tazaala طa'ifatun xadiiski muxuu ahaa walan tazaala min hadihi اlumma ضa'ifatun ظaahiriina cala alxaq mima laa yaduruhum man khaalafahum wala man khadalahum xata yaأtiya amr اllah أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كما ارتسف عن محب بسني يعني النبي حديث كان وحو كشيء حديث كي وحاورنا يا فيليا متفقة معاوية بن أبي سفيان وحو النبي حديث كان وحو كشيء إن بشارة عظيمة أي النبي ما أرتو مدى بشاري طائفة دينك حقها sidii nebiga maaragtay looga soo xambaaray u taagana oo maaragtay u ilaalinaysa oo cid allaaliyo ciddii gaar martay iyo cid allaaliyo ciddii garabkooda ka baxda ayagu maaragtay xaqa sidaas maaragtay haalibiin ku ah bilxujati waalburhaan inaysan maaragtay dunida aysan ka zuulayn ilaa qiyaamuu ka dhaco marka dadka odhanaya marka fulaan waa jecelnahay fulaan waa rabnaa kuwa maanta joogana naqdinaya waxa weye macnaheedu xadiidkan xadiid jira inuusan ahayn sidaas u dhacaya lanna nebigu wuxuu maaragtay uu qarirayaa sanad kasta iyo qarni kastaba daa'ifada noocaasi meeshay rabtaa ka soo baxdo inay jirayso oo weligood yaalaha daa'ifa almansuura firqa naadiya inaan caalamka laga waayin marka qofkii muxadisiinta qofkii wax ka sheega ama ahlulxadiidka wax ka sheega qofkaas waxa weye qof kuftigiisa uu banaanka yaallo qaala albarbahariyu raximah اllah waclam أنه ما عبد الله بشيء بمثل الخوف من الله وطريق, وطريق الخوف والحزن والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى عليه إمامك رحمه الله فهو أنه ما عبد الله ما عبد الله بشيء ما عبد الله بشيء إلهي شيء إلى لو عابد لو عابد بمثل الخوف cabsida u dhigma min allahi allah laga cabsado wa dariiqi alkhawfi iyo wadada maarata cabsida waalxusni wa dariiqi alxusni waashafaqaati walwalyaalka waalxayaa'i min allahi tabaaraka wa tacaala iyo xishoodka allah laga xishoodo wuxuu leeyahay wax allah lagu caabudo oo maaragtay u dhigma ma u jiro allah subxaana wa tacaala qofku inuu maarata u ka cabsado oo ilaahay u ka xishoodo waa waxa maarata ilaah lagu caabudo waxa u sarreeya weeye qofku mar kastaba qalbigiisa ilaah cadamadiisa marnaba inaysan faaruqin oo ilaahay maarata mar kastaba qofku u ka xishoodo haddii marka qofku arrintaas u laazimo xumaanta ama ha noqdo bidacda ama macaasi inteeda kaleeta ha noqoto qofku waxa ay u badan tahay allah subxaana wa tacala inuu ka ilaaliyo waxdar an tajlisa maca man yadcuu ila ashawqi waalmaxaba ka digtoonow inaad la fariistid dadka ugu yeeraya waxaa la yidhahda ashaq waalmaxaba yani dadka odhanaya maarata ilaahay baan cishqisannahay ilaahay maarata hilowgiisaa nahaya iyo wax hadalladaas aan waaridka ahayn ashawqu waalcishqu iyo wixii la mid a waa suufiyadii weeyaan dadka noocaas inaad la fariisato wax ka qaadatid diin ka qaata iska ilaali waman yakhluu maca annisaa iyo dadka maarata naagaha ka daba wareega oo naagaha maarata majaalistooda maarata la fadhiista wa dariiqi lmadhab faina haaulaa'i kullahum cala adalaala kuwaas idilhaantoodu baadi ayay ku sugan yihiin waa dad dumay wey mar haddaad aragtid dad maarata dumarka rag nin rag oo dumarka ka daba laabanaya ama naadiyaal u furaya ama meel iskugu keenaya waxa weeyaan qofkaas waxa weeyaan waa qof aada u liita wey waana soomaalida lafteeda waxay odhan jireen waaga horeeta naaga shaneey ninku waxa wey hadduu naag ka daba laabto nin jira ma ahan iska dhaaf maarata inuu noqdo maarata nin qiimale ama diin laga qaatay marka waxa way dhaqankaas waa dhaqan aad iyo aad u liita oo islaamka iyo sunnadu ay beri ka yihiin in maaragtay la yidhaahdo shawr ama cishqi ilaahay ayaa ahaya leanna cishqu wax waarida maahan lafdi qur-aanka iyo sunnada kusoo aroora maahan marka waxa way alfaada noocaasa iyo dhaqanku noocaasa waa ahlu dalaala waxa weeyaan dariiqa lagu yaqaano weeye sida sufiyada iyo wixii la mid ah iyo wax allaaliya wixii manhajkooda ku ta'afuray واعلم gu رحمك الله أن الله تباaرك وتaعالى dعa الخلق كلهم إلى عباadتي waxaad ogaataa allah ku نaxariistee allah sareeyaa khalqigiisa inuu ugu yeeray idilhaantooda allah caabuditaankiisa sida allah uu leeyahay وma khلqت الجiن والإنس إلا ليعبudوn جiniga iyo insiga umaan أbrin ila عibaadada mooye وmna min baعdi ذalika yeeritaanka allah cibaadadiisa ugu yeeray kabacdi allah wuxuu ku golladaystay calaa man yashaau ciduu doono bilislaami islaamka ayuu ku golladaystay tafadulan minhu tafadul iyo naxariisaga xaggiisa ka ahaatay qaala barbahariyu raximah اllah wاlkafa عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير رحمهم الله أجمعين ومن كان معهم ولا تخاسم فيهم وكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى فإن الله عز وجل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم وذكر أصحابي وأساري وأخواني علي الشيخ رحمه الله والكف reebtoonitaankii laazim yani walzam ilkafa reebtoonitaan iyo kaharitaankii laazim can xarbi caliyin cali iyo mucaawiyo dagaalkoodii inaad ka reebtoonaato oo aadan ka hadlin oo aadan wax ka sheegin saxaabada labada daraf midna arrinkaa laazim wa caaishata caaisho wa طalxa wazubayr caaisha shaki kuma jiro inaysan dagaalkaas iyadoo aysan ka qaybgelin oo arinta ay u soo raacda aysan ahayn dagaal inay ka qayb gasho yani sida raajixa ah caaisha waxa weeyaan meesha waxay u soo aaday oo loo soo kaxeeyey markii la arko maadaama um min ummahaati muminiin ay ka mid tahay in qadiyadooda qadiyatu sulxi ay noqoto ee inay dagaal ay u soo istaagto oo labada jaani mid ka mid ay la safato uma aysan soo bixin markii arinta iyada ah ay ku soo dhacdana ilinta ka soo baxda waxa weeyaan waxay gaari jirtay maratay waxay qoyn jirta maaragtay xijaabkeeda marka wuxuu leeyahay imaamku raximahullah iska ilaali inaad wax ka sheegtid dagaalkii cali iyo mucaawiye iyo maaragtay talxa iyo zubayr oo aad tidhaahdid cali baa maarata dagaalka xaq maaragtay ayaa dagaalkiisaa sawaab ahaa mucaawiye iyo talxa iyo zubayrna dagaalka waa ku khaldanaayeen ama aad tidhaahdid cagsa dalik oo aad tidhaahdid mucaawiyo dagaalka wax saa ku saxsanaa qolada kaletana waa ku khaldanaayeen marka shiku wuxuu radinayaa nimanka ahlumubtadicada ah gaar ahaan khawaarijta iyo nimanka la yidhaha raafidada iyo muctazilada khawaarijta sida macruufka ah saxaabada dhammaantoodba waxayan waa kufaar bay yidhahdeen waa maaratay waa ku kufra xugmiyeen oo waxay waa gaalo islaamka waa ka baxeen qolada muctazilada la yidhaahdo ayagu waxay yidhaahdeen labada daa'ifo mid ka midi waa gaalo islaamka waa ka baxeen labada daa'ifo mid ka mid ah yani aqwaal badan bay leeyihiin maaragtay qolada maarata la yihahdo muctaziladu laba saxaabada dagaalkooda aqwaal badan bay ku leeyihin lakin aqwaashooda waxaa ka mid ah inay yidhahdeen labadooda mid baa maaragtay kaafira ama midba mid baa faasiqa laakiin midda maarata faasiqada ama kaafirada caynteeda maaragtay qaarkood waxa ma tacyiiniyaan almuhim kuwa ugu roon waxa weeyaan waxa waa tafsiqinayaan saxaabada raafidaduna waxay leeyihiin kooxda dalxa iyo zubayr iyo maaragtay mucaawiye iyo cid allaal iyo ciddii maaragtay jaanibka mucaawiye ahayd waa gaalay leeyihin oo boqol kiiba boqol waxa ahaa caliba ah bay leeyihin raafidaduna kullu tilka alaqwaal waa min aqwaali ahli dalaala aqwaal jirtana ma ahan sida raajixa waxa weeye dagaalku xugun ahaan wuxuu ahaa qitaalu fitna saxaabaduna arrinta ayaa ku qanacsanaa labada darafba markii dambeed way ku qanceen aktaru saxaabana dagaalka kamaysan qaybgelin akbar xujana waxa ah laba arimood markii lasoo khulaaseeyo saxaabada nebigay ka wariyey axaadiisa fitanka dhammaantood sida sacd bn abi waqaas cabdullaahi bni cumar abu bakr nufayc ibnu xaarif kadalika maaragtay ninka la yidhaahdo anas bnu malik saxaabada abu saciid alkhudri saxaabada ka warisay nebiga sal allahu alay slm axaadiis lfitan hal qof ka mida dagaalka muusan qayb gelin laa min darafi cali walaa min darafi mucaawiya banaanka ka istaageen marka aktaru saabiqiin min alansaar walmuhaajiriin waxway dagaalka way ka carareen waxayna uga carareen ma ahayn inay maarata fulinimo uga carareen waxay uga carareen maarata dagaalkan waxay arkeen qitaal fitna inuu yahay qitaal fitna inuu yahay walidaalika saxaabadii labada qaybood oo dagaalka maaragtay gashay oo duuna alaatiin nafar ahayd labadii qayboodba markii dambeeto netiijo waxay gaareen oo ku qanceen in dagaalku yahay qitaal fitna inuu yahay oo aad iyo aad bay labada uga taasukeen labadii qayboodba adilada loo soo qaatana waxaa ka mid ah nebiga sala allahu alayhi waalihi wasalam markuu xasan ibn cali markuu nebigu maarata kor usoo qaadqaad kor usoo qaadaya mimbarka mimbarka maarata masaajidka nebiga ou laha maarata ina bni hada sayidun wasayuslixu allahu bihi bayna fi'atayni cadimatayn min almuslimiin yani wiilkaygani waxa wey waa nin sayida allahna wuxuu ku hagaajin doonaa oo maarata sulxi uu kaga dhexdhig maaragtay sabab allah uga dhigayaa laba kooxood oo waaweyn oo muslimiinta ka mid ah waa waxay ka mid ahayd maaragtay xadiidku waa calamu min aclaam annubuwa yani nebiga sala allahu alayh waxyaalihii haybiyaadkii uu maarata nebigu ka warramay oo intii isagu noola aan dhicin bay ka mid ahayd dagaalkaas marka wuxuu dhacay nebigu maarata xadiidka uu ku caddaynayo waa qitaalkii cali iyo mucaawiya ka dhedhacay lanna waxa way cali bn abi aalib markii ninkii khaarijiga ah uu dilay oo dagaalka marka uu soo hogaamiyey ciidankii maarata caliy bn abi aalib xasan ibn cali uu soo hogaamiyey ilaa afartan kun ciidan maarata lagu qiyaasay ayuu soo hogaamiyey marka ciidamada isku soo muuqdeen ayaa markaa mucaawiya markaa wuxuu soo diray laba nin oo maaragtay quraysha oo uu leeyihi ninkaa maarata isaga ah xasan ibn cali tafaawud la soo gala wax allaale iyo wixii maarata un ka dalbadana u ogolaada walidaalika markuu tanadulka sameeyey waatii maaragtay ahlu sunnuhu ay ku magacaabeen sanadkaas caamu ljamaaca yani markii sufuufta maarata muslimiintu waaxida ay noqotay oo imaaradii lagu wareysiyey mucaawiya ibn abi sufyaan radia allahu canhu arda marka xadiidkaas marka waxa waxaa ka mid yahay adilada tusinaysa dagaalkii saxaabada ka dhadhacay inuu ahaa qitaal min qitaal ilfitna inuu ka mid ahaa leanna waxa weeye hadduusan haddii dagaalkaas uu waajib ahaa ama sunno u ahaan lahaa laguma ammaanin nebigu kumuusan ammaanin tanazulka uu tanasulay nebigu kuma ammaaneen xasan bn cali bn abi aalib kumuusan ammaanin leanna qofka waxa wey shay sunnaha u ka tagay laguma ammaano shay waajiba inaan lagu ammaanayna waxa weeyaan waa shay maaragtay daahir ah marka waxa weeyaan dagaalkii ka dhex dhacay xugun ahaan wuxuu ahaa qitaalulfitna midda shiiku markuu ka digaya ma wuxuu leeyahay ma wuxuu shiiku hadalka ka wata markuu leeyahy walkafa can xarbi caliyin wamucaawiya wa caaisha wa talxa wazubayr markuu leeyahay ma wuxuu ka wataa dagaalka xukunkiisa yaan laga hadli kama wato yani waxa weeyaan ahlu sunna dhammaantood waxay maaragtay ay ka hadlaan dagaalka xukunkiisa oo ay caddeeyeen sida adilada raajixada ay tusinayso inuu qitaalku qitaalulfitna u ahaa laakiin waxa aslu min usuuli ahli xadiid ah waxa weeyaan inaan saxaabada labada darafoo ka mid a inaan la wada dhaleecayn ama daraf ka mid aan la dhaleecayn saxaabada mar kastaba quluubta muslimiinta xubbi iyo wanaag iyo raadi ahaansho ay u taallo dagaalkaas aan leenahay qitaal fitna u ahaana waxa weeyaan dembi buu ahaa laakiin dembiga dembi tashahi ay u galeen muusan ahayn ee wuxuu ahaa qadiya ijtihaadiya qadiya ijtihaad qofka mujtahidka ahna waxa weeyaan maratan yusiibu maratan yukhdi marka waxa weye wixii ka ratimay dagaalkaasna waxa weeyaan sida macruufka ah oo maarata culummada maarata muxadisiintu maaratay ay soo naqliyaan sida sheikh ulislaam ibnu taymiya wuxuu leeyahay qofka haddii dembi uu ku dhaco saxaabada iyo keyrkoodba qofka hadduu dembi ku dhaco waxa weeye dembigaas waciidkii ka ratimayey waxaa ka difaacayo maanic noqon kara ilaa toban sabab toban maanic ayaa maaragtay adilada sharciga maarata laga helay buu leeyahay oo axaadiidta iyo aayaad fara badan usoo daliilinayo tobankaas maanic cid ka faa'idaysata marka waxaa ugu horeeya saxaabada nebiga ridwaan ullaahi calayhim yacni sida waxaa suurtagala maarata dembigan isagaa inay ka toobad keenaan tooba nasuuxa shakina kuma jira inay ka toobad keenaan waxa weye ta'asufkii raggii xataa gale ka muuqda waxa weye ta'asuf daahir ayuu ahaa waxaa ka mid a maarata waxyaalaha ilaahay maarata dunuubtooda ku baabiinaya saabiqadii horeeto iyo fadligii faraha badnaa iyo maarata difaacii maarata diinta islaamka iyo nebiga sala allahu calayh ali wasalam naftoodii maarata ay ku difaaceen almuhim yani waxa weeyaan waxaa sheikh uu ka digaya culummada dhammaantoodna ay ka digaysaa saxaabada qof ka mida wax laga sheego ama dagaalka ficil ahaan dagaalkii dhacay xukumkiisu wuxuu ahaa qitaal fitna inuu yahay saxaabada marka rasuulka qofkii wax ka sheega qofka waxa weeyaan waa qof aad iyo aad maaragtay radii u ah oo maarata abu zurca inuu ah waan filay abu zurcat araazi ninkii saxaabada wax ka sheega wuxuu leeyahay waa zindiiq leanna waxa weeyaan qur-aanku wuxuu qur-aan ku yahay waxa weye waa saxaabada tacdiilkooda axaadiidu waxay axaadiid ku tahay waa saxaabada rasuulka tacdiilkooda haddii saxaabada rasuulka la dhaawaco qur-aankuna qur-aan noqon mayo xadiidkuna xadiid noqon maayo waman kaana macahum walaa tukhaasim fiihim ha ku doodin saxaabada shanigooda ama maaragtay arrintooda ha ka doodin oo qaarna qaarna marata inaad iyaga dhaleecaysa ama iyagoo dhan oo dhaleecaysa qaar kamid aad dhaleecaysid wakil amrahum ila allahi tabaaraka wa tacaala arrinkoodana allah u dah faina rasuul lahi sal allahu alayh wali wasalam qaala wuxuu rasuulku iya faina rasul lahi sal allahu alayh ali wasalam rasuulku qaala wuxuu yidhi iyaakum iska ilaaliya wa dikra asxaabi saxaabadayda sheegitaankoodii waa saari dadkii maaragtay sodogyaalkayga ahaa sida mucaawiye oo kaleetayo ama maaragtay seediyaalkayga waakhtaani asaarta iyo axkaamka waxa wey waa dadka maarata ka soo horjeeda dadka maaragtay ama gabdhaha laga qabo ama gabdhaha maaragtay qofku ama nebigu maarata gabdhaha uu ka qabay ama ayagu maarata gabdhaha ka qabay khatmiga maxaa loo adeegsan jiray xadiidkan uu soo qaatay musanifku raximah اllah wuxuu leeyahay muxaqiqu wuxuu leeyahay lam ajidhu bihada lafظ waxaa soo aroortay buu leeyahay axaadiid ku macno ah oo mid maarata ka mid uusan ansixin yani axaadiid xataa isku macnahayin waa axaadiid daciif ayuu leeyahay lakin waxaa ku filan nebiga salى اllahu alayh wasalam laa tasubu asxaabi xadiidka saxiixa yani waxa weeyaan saxaabada rasuulka oo la caayo waa diin la'aan wey wa qaala rasuul اlahi salى اllahu alayhi walih wasalam rasuulku wuxuu yidhi ina allaha tabaaraka wa tacaala allaha sarreeyaa nadara wuxuu ega ilaa ahli badrin faqaala wuxuu icmaluu ma shiئtum fainii qad gafartu lakum ahlu badarow wixii maaragtay aad doontiin sameeya fainii qad gafartu lakum aniga waa iniin dembi dhaafay marka xadiidku wuxuu tusinayaa dadkii maarata ahlu bader allah subxaanaه wa tacaala dunuubtooda inuu dhaafo dad ahlu janno ay ahaayeen marka waxa way dad ahlu janno ah oo ilaahay janno u ballan qaaday dunuub ay ku dhaceen sababteed in loo dhaleeceeyo ma mudna leanna waxa way dunuubta qofka saxaabada marka hore tad cismo looma ballan qaadin oo cismo ma leh sida nebiga salى allahu alayh ali wasalam dembi waa ku dhacayn lakin dembigii ay ku dhacaan waxa weeyaan allah subxaanaه wa tacaala waxa uu siiyey acmaal fara badan oo allah maarata dunuubtaas ku baabi'inayo aan waaba ka tabad keenaya ama tooba nasuuxa maalka xaraamta oo isagu uu damaanay oo damaanadiisa galay shay ka mida inuu ka qaado ilaa biidnihi idan ahaantiisa mooye idankiisa mooye inuu idna mooye fainahu casaa wuxuu mudan yahay an yatuuba haada midkan maalka xaraamta marka hore hayay inuu toobad keenay fayuriidu marka uu doonayo an yaruddahu maalkaas inuu celiyo calaa arbaabi dadkii u ka soo dhacay faakadka xaraama marka xaraamaad qaad halkan wuxuu kaga hadlaya sheikhu raximah ullah wuxuu leeyahay waxaad ogaataa qofka maalkiisu waa muxaram ise dhiiggiisuba maarata xaaraam uu yahay qofka muslimka marka qofka maalkiisa marnaba ha qaadanin ilaa isagu inuu ku siiyo ama aad ka iibsatid yani duruqda sharciga ahaa in maarata aad ugu heshid mooye haddii marka qofka maal xaraana lagu og yahay oo maalkaasna damaanadiisa uu galay oo isaga maarata maal laga doonayo uu yahay oo isagu uu damaano qaaday kuma banaana adiga maalkaas xaaraamtaa shay ka mid inaad ka qaadid ila in asaa ka idantid mooye leanna waxaa laga yaabaa inuu toobad keenay oo uu doonaya maalka isaga adu aad ka qaadatay inuu dadkii maarata iska laha ku celiyo oo markaas natiijadu ay noqoto maal xaaraama inaad cuntay marka arrintaa iska ilaali buu leeyahy wاlmakaasibu muطlaqaة ma baana laka sixatuu fahuwa muطlaqu إila ma dahara fasaadhu وإن كان فاسدا يأخذ من الفساد مسيكة نفسه ولا تقول أترك المكاسب وآخذ ما أعطوني وحول يا شيخ رحمه الله والمكاسب مطلقة ومد مارت الإطلاقي ومارت ولغشق يسنكره ما بان لك صحته صحتي سوحي أي كم غطي فهو مطلق يعني وشيء مارت مباحة oo loogol yaha maarata inaad ka shaqaysatid yani waxa way wax kuu diidaya aysan jirin ilaa ma dahara fasaaduhu fasaadkiisu wuxuu muuqdo mooye yani shaygii fasaadkiisa uu muuqdo sharcigu ogolaada shaygaan aan laga shaqaysan karin taa waa iska ilaalinaysaa wain kaana faasidan haddii uu yahay maarata kasabkaasu kasab faasido sharcigu usan ogolan in laga shaqaysto yaakhuduu min alfasaadi shaygaas maaragtay mamnuuca ah oo faasidka wuxuu ka qaadanaya xaggiisa mumsikata nafsi ilaaliyo oo ku celiyo yani sad rumar yani sidii maaragtay waxyaalihii qofku markuu naftiisa u boqo oo kaleeto maytada wax uga cunayo o kaleeto wax markaa naftiisa uu ku celiyo ayuu markaa ka qaadanaya walaa taquulu ma dhahaysid atruku lmakaasib shaqooyinkan ka tegaya waaakhudu waan qaadanaya maa actowni waxay isiiyaan dadkaan saxaabada u dhiganaya hadhihin yani ma banaana sharcina ma ahan sunnada nebigana maarata xiriir lama leh inaad tiraa uma shaqaysanayo dadku wixii ay siiyaan kaliyahan maarta ku aftoomayaa لم يفعل هذا الصح... هذا الصحابة ولا العلماء إلى زماننا هذا أرنت النوعات انت كسب لغا فريستو dadka saxaabada in loo horsado oo arinta laga dhigay in zuudi tahay wuxuu leeyahay saxaabada ma aysan samayn culimadii rabbaaniyiinta ma aysan samayn ila zamankeena laga soo gaaray waqtiina laga soo gaaray waqaala cumar bn khadaab radi allahu canhu cumar bn khadaabna wuxuu yidhi kasbun fiihi bacdu addaniya kasab dulli wax ka midii u maarta xambaarsan ayaa khayrun wuxuu ka khayr badan yahay min alxaajati ila naas dadka in loo baahdo kasab liidnimo ay ku jirto oo dadku maarata qaarkood ay ku leeyihin war ninkan muxuu ka shaqaysanaya maanta maarata wuxuu ka shaqaynaya maxay tahay laakiin sharcigu ogol yahay inaad ka shaqaysto oo maarata xalaala ayaa wuxuu ka khayr badan yahay dadka in loo baahdo yani hadalka marka waxa weeyaan imaamku wuxuu tusinayaa amiir amiirulmuumin cumar ibn khadaab hadalkiis wuxuu tusinayaa qofku inuu maaragtay dadka u baahdo wax walba inay ka liidato inuu baahdo oo dadka uscabaysto uscabada u dhigto waxa weye diinkaaga iyo cirdigaaga ayaa ku baaba'aya hadhowtana waxa weye hataa haddii qofkaasu diinka uu barto in wax laga qaata waaye adag tahay haddii dadka marmara maarata aad gacmaha u horsatid marka qofku intuu dadka maarata ka kaaftoomi karo waa inuu ku dadaalo dadka inu ku kaaftoomo sida macruufkana waxa weeyaan saddex qof baa maarata su-aal loo geliya saddexdaa qof wixii ka saarana waxa weeyaan sida nebigu sheegay sala allahu calayh waali wasalam waxa laalihi wax dadka laga qaadanaya waa shay muxarama wey قال البربهاري رحمه الله والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت خلفه شنت صلادوب وحويان وجائزة خلف من صليت خلفه عد الله لي عد جلال كذا ما كتكتب إلا أن يكون جهميا قفك كذب تكنيس الإمام كوا إنه جهمي هموي فإنه معطل فسوى معطل مثل لماهم يعني قارهان كوا ما تسنديدو sida jaham na soconay raggii maaragtay la midkaa oo kaleeto lagama wado markaan leenaha maaragtay muslim maahan cawaamkooda lagama wado wain sallayta khalfahu gadaalkiisa hadday ku tukatid kan jahamigaa fa acid salaataka salaadaada soo celi wain kaana imaamuka imaamkaas hadduu ahaado yowma aljumcati jahamiyan haddii uu ahaado nin jahamii muslimiinta uu qabsado wahuwa suldaanu suldaankii muslimiintana asaga uu noqdo fasalli khalfahu gadaalkiisa tuko laba kudilaya haddaadan tukan maarta aad ka hartid waacid salaataka salaadaadan soo celi salaadaadan dib aad soo celinaysaa wain kaana imaamuka min asuldaani imaamka adiga salaada ku tujinaya haddii suldaanka xaggiisa uu ka yimaado oo suldaanka qof uu soo cayina uu yahay wagayrihi ama suldaanka kayrkiis uu soo cayinay wain kaana imaamuka min asuldaani wagayrihi saaxiba sunnatin hadduu yahay qofka adiga imaamka ku ah ama imaamku maarata suldaanku ha soo cayimo ama cid kaleta ha soo cayintay haddii imaamkaagu uu saaxibu sunna uu noqdo fasalli khalfahu gadaalkiisa tuko walaa tacud salaatak salaadaadana maaratay walaa tucid salaataka salaadaadana ha soo celin salaadaadana maarata dib ugu noqon maysa yani waxa weeyaan maadaama qof sunniya ku tukatid ama qur-aanka maaratay ha xifdisanaada ama yuusan xifdisanaan mar haddii qofku sunni u yahay oo salaaddiisu ay ansaxayso salaadaadu inaad maad ka daba tukatana waa inay ansaxaysaa waana sunnada nebigu waa sida ay tahay qofka muslimkaa oo maaragtay aan lagu aqoon bidco in laga daba tukado leanna waxa weeyaan xataa qofka mubtadica ah oo kuwa maarata ahlulqiblaha ah haddii maaragtay mid sunniyaa weyd waa ka daba tukanaysaa leanna waxa weeyaan jumcada iyo jamaacada oo maarata laga takhallufo laysa min asunnati fii shay sunnada nebiga ka mid maahan waxa weeyaan haddii qof sunni aad heli karti inaad ka daba tukato asaga ka daba tuko bidcada ka mubtadicada ka carab laakiin haddii aa weeye mubtadicada lafta laga daba tukanaya haddii ay yihiin min ahli qibla والإيمان بأن أبا بكر وعمر رحمة الله عليهما في حجرة عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد دفن هناك معه ومن المسائل العلمية وحكمد الإيمان الرومين بأن أبا بكر وعمر أبو بكر يا عمر ابن الخطاب رحمة الله عليهما نحريس الله دشيس الله دشود الله يلي في حجرة المسائل العلمية وحكمد الإيمان الرومين بأن أبا بكر أبو بكر وعمر في حجرة عائشة عائشة قل كذين ما تكسوينهن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجرة عائشة عائشة قل كذا مع رسول الله يقول لك قد فينا إن لقد هناك هلك معهم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإda أتyta الqbra qabriga markaad yaa tgtid oo maaratay masjidka nebiga intaad soo ziyaaratid markaas qabriga aad ziyaara ku tagtid فالتsلiimu عalayhima wاجib والتsلiimu عalayhima عalى أbi bakri وcmar abu bakr iyo cmar inaad salaamtid waaجib ay mutaأkadu waa mid mutaأkada oo la adkeeyey baعda rasuل الlahi salى الlahu عalيه alي sl markaa rasulka salamtid kabacdi والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إلا من خ... إلا من خفت سيفه أو عساه الأمر بالمعروف وناg dadka la faro والنهي عن المنكر xumaanta dadka laga reebo واaجب واaجب weeye إلا maن أحد mooye خifta sayفahu seeftiisa aad ka baqdid أw casaahu ama ushiisa qof haddii aad maaragtay xumaanta aad kaga digtid wanaagana aad sheegtid aad ka baqdid inuu ku dilo waad iska dhaafaysaa taasuna waxay ku caddahay xadiidka nebiga sala allahu alayh ali wasalam in alamr bimacruf wanahyi can lmunkar uu waajib yahay xasab alistitaaca man ra'aa minkum munkaran xadiidka abi saciid alkhudri man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadihi fain lam yastata bilisaanihi fain lam yastata biqalbihi wadalika adcafu liiman xadiidka imaam muslim uu warinayey nebigu sala allahu alay slm wuxuu leeyahay min qofka adinka in ka mida oo shay munkara sharcigu maaragtay uu munkar ka dhigay arka ama maqla falyugayirhu biyadi gacantiisa ha ku badalo hadduusan awoodin carabkiisa hadduusan awoodin qalbigiisa ha ka naco qalbiga oo maarata munkarka laga nacana darajaadka waxa weeyaan saddexda qaybood qaybta ugu hooseysa weeye marka sida xadiidkoo laftiisa uu tusinayo ayaa maaratay qaacidada shiiku uu qorayna maaratay ay waafaqaysaa leanna waxa weeyaan haddii aad tidhaahdid shay munkara munkar kastoo arka gacantan ku zuulinayaa waxaa laga yaabaa naftaada inaad mahalaka usoo jidid waana waxay ka mid tahay aqoon xumada sunnada munkar kasta inaad tirahdid gacantaydaan ku zuulinayaa waxa weeyaan nebiga sala allahu alayhi waalihi wasalam xadiiskiisuma tusinayo leanna waxa wey hadii qof kasta laga rabo inuu midigtay maaratay munkar kastaba qofka hadday waajib ku tahay inuu gacantiisa ku zuuliyo nebigu keliya wuxuu ku dhaabsan lahaa man ra'aa minkum munkaran falyugayiruu biyadihi faqad intaas ku tusin lahaa nebigu haddii munkar kasta oo qofku uu arko ama uu maqlo ay waajib ku tahay qof kasta inuu gacantiisa maaratay uu ku zuuliyo haddii arrinta intaas kaliya ay tahay nebigu ma uusan dhaafin xadiidka falyugayiruu biyadihi yacni maadaama ay suurtagal tahay dadka qaarkood inaysan gacanta wax ku zuulin karin oo haddii gacanta ulaada laga yaaba balaayo munkarkii munkar ka xun inuu ka ratimo ayaa nebigu markaa wuxuu yihi fain lam yastafa bilisaani fain lam yastafa biqalbi wadalika adcafu liimaan leanna waxa weya munkarka munkar lamidi hadduu ka ratimayo ma radinaysid munkarkii meesha ka jiray mid lamid hadduu ka ratimayo ma radinaysid lan munkar munkar lagu bedela wax qiimaa ma leh munkarkii la radinayo mid ka weyn hadduu ka ratimayana waaba xaaraanba waxa weeyaan in la radiyo shay muxarama wey marka waxa weeyaan waa in waxa weeyaan munkarkii meesha ka zuulayo munkar ka weyn maarta usan ka ratimayn wاtasliimu calى cibaadi اllahi ajmaciin wa min asunati sunada waxaa ka mida atasliimu salaamitaan calى cibaadi اllaahi addoommada alle la salaamo ajmaciina idil ahaan وmن ترka صلاة الجuمعaةi والجaماعaةi في المسجد min غayri cudri fahuwa مbtadc qofka salaada جuمcada ka taga ama salaada جamاacada masjidka inuu wax uga tukado ayadoo arintaasna cudur la'aan ay tahay min غayri cudrin cudur la'aan fahuwa kaasu مbtadic waa mubtadic sida khawaarijta iyo maarata muctazilada dadka maarata mukafiriinta dadka muslimiinta takfiirinaya yani waxa weeyaan ayagoo wax cudurdaar aan haysan waxay leeyihiin masaajidu masaajid maahan waa mitl kana'is marka waxa qofkaas waa qof mubtadica wey qofka jamaacada iyo jumcada muslimiinta aan masaajidda kala qaybgelin qofkaas mubtadic weeye waalcuduru cudurku ka maradin waa xanuunka oo kaleeto ka maradin xanuun weeyaan laa taaqata lahu uusan awood lahayn qofku bilkhuruuji bixitaan ilmasjid uu baxo cudurka looga takhallufi karo looga daahi karo ama looga hari karo jumcada iyo jamaacada waa sida qofku inuu xanuunsado oo uu kari waayo inuu masjidka maarata uu wax uga soo tukado aw koofin ama cabso cabso aw koofin amase cabsasho min sulطaanin daalimin suldaan jaa'ira uu ka baqaya hadduu soo baxa uu ka baqayaa in maarata la dilo oo suldaankaa goobaya wamaa siwaa dalik wixii intaa ka soo haray falaa cudura lahu wax cudura oo male shiikhu acdaarta jumcada iyo jamaacada looga baahayo wuxuu ku soo gaabiyey qofku inuu xanuunsado oo xanuunkiisuna uu gaaro masjidka inuu u bixi waayo ama suldaanka uu ka baqayo intan kale iyo cadaabku maaha cadaabtu waa badan tahay gaar ahaan atakhalluf can salaat aljamaaca acdaabta maaragtay keenaysa in maaragtay laga dib dhaco waa badan tahay acdaar badan weeye culimmada muxadisiinta ayaana maaratay acdaabtaas aad iyo aad maaratay u sardisa ayagoo firinaya maaratay acdaabtii maaratay nabiga laga wariyey sala allahu alayh alih wasalam acdaabta salaada jamaacada looga baahi karo aad bay u badan tahay culimmada tirsana waxaa maarata intaan kolley aan u kaogahay waxaa ugu muhiimsan ibn xibbaan ilbusti abu xaatim ilbusti fii kitaabi saxiix ayuu maarata acdaarta nebigu u ogolaaday in maarata salaada jamaacada laga baahi karo yani asaga aad iyo aad u tiriyey waxaa ka mida maarata xanuunka oo kaleeto waxaa ka mida qofku meeshii uu maaragtay masjidku ka xigoo kaleeto waadi biyo inay kusoo rogmadaan oo ka baqaya maarata daadku inuu la tago waxaa ka mida maaratay cunada in loo soo dhigo oo kaleeto waxaa ka mida maarata qofku inuu xaaqin yaho o kaleeto acdaabta waa badanta marka shiiku sidoo maarata usoo koobayo oo u leeyahy labadaa cudur keliyaha cudurka ah ma aan arrintu sidaa ay cudur sharci ah qofku haddii uu helo qofkaas macduur buu noqonayaa laakiin haddii uu maarata cudur sharciga qofku uusan haysan oo jumcadii jamacadii uu ka haro qofkaas wuxuu noqonayaa qof habiia oo maarata madhabkiisu uu sayi yahay waman sallaa khalfa imaamin falam yaqtadi bihi falaa salaata lahu wuxuu leeyahay shiikhu raximah ullah qofkii imaamka gadaalkiisa tukada falam yaqtadi bihi marka imaamkii aan ku dayan oo aan mutaabacadii ilaalin falaa salaata lahu qofkaas salaad ma leh inama jucila alimaamu liyutama bih imaamka imaam baa laga dhigay in lagu daydo qofku waxa wey haddii salaada imaamka intuu ku xirto uusan mutaabacadii uusan ilaalin qofkaas salaadii salaad ma ahan lanna waxa wey waa mukhaalifun lirasuuli lahi sala allahu alayh alih wasalam nebigu wuxuu leeyahay maaragtay idaa kabara alimaamu fakabiruu yani imaamku markuu takbiirsado waxa wey takbiirsada allah akbar mugda kabacdi allahu akbar dhaha waida qaala samica allahu liman xamidahu faquluu allahuma rabbana walaka alxamd wida rakaca farkacuu waida sajada fasjud ilaa nebigu wuxuu gaarsiiyey xataa haddii fadhi ku tukado adinkuna maarata fadhi kula tukada sidaasa maarata nebigu mutaabacada u gaarsiiyey haddii fadhi xataa uu ku tukado imaamka maaratay maaratay raatibka ah oo masjidka maarata loogu talagalay haddii cudur daar u yimaado oo uu xanuunsado oo fadhiga ku tukado sida maarata raajixa waxaa fadhiga lagula tukanayaa limutaabacati alimaam marka qofku waa inuu iska ilaaliyo imaamka inuusan ama ka hormarin ama usan muqaarana la samayn muqaarana in lala sameeyana waa shay muxarama oo ficilka marka uu samayn lala sameeyo in looga hormarana waxa wey iyada lafteedu waxa wey waa shay muxarama waa nebigu sala allahu alayh ali wasalam dadka maaratay imaamka ka hormaraya wuxuu ku sheegay miyaysan ka baqayn in madaxooda ilaahay uu wareejiyo madax dameer oo kaleeto bacdunaas waa laga yaaba inuu yidhahda maarta sidee qof bani aadana ilaahay dameer ugu wareejin karaa waaka arrintaasna arrin aad u liidata weeye allah subxaanahu watacaala markii horeetaba qofka biyo ka abuuray oo markaa waxa weeyaan insaan qurxoon ka dhigay waa u fududahay markii mukhaalafo qofka uu sameeyo weliba cinaad u sameeyo ilahay inuu dameer u bedelo wax walba ilahay waaga fududahay marka qofku waxa weeyaan waa inuu ilaaliyo waxa weye mutaabacada imaamka in aad iyo aad la iska ilaaliyo weye ama ha noqdo dalabat min dalabat alcilmi ama cawaamta maarata ka mid noqdo aad iyo aad waxa u badan inaan dan laga yeelan salaada mutaabacadeeda imaamka marka arrintaasuna waa arrin aad iyo aad u liidata dadka muslimiinta waxyaalaha gacantooda kusoo hararo baqiyaadka islaamka kasoo hararay salaada ugu dambaysa salaadiina waxa wey salaadii nebiga ma ahan maaratay aktaru muslimiin salaadahay tukanayaan salaad waxa wey shabahda salaadii nebiga ma ahan marka waxa weeyaan khaasatan dalabat alcilmi waa inay iska ilaaliyaan imaamka markii salaada uu tukanayo inaan afcaasha looga dambeeyo sida macruufka oo axaadiida saxiixda kuso arortay saxaabadu marka imaamku ilaa uu rukuuco rukuucda uu gudagalo ma aysan soo rukuuci jirin markuu rukuuco ay ku hubsadaan rukuuc ayay soo rukuuci jireen ictidaalka markuu soo istaago ayay soo istaagi jireen ilaa sujuudda ay ku hubsadaan qof ka mida maarta saxaabada istaaga kamuu soo dhaqaaqay waxaan laga yaabaa iska dhaaf dadka cawaam tahay dadkii intaas oo sano wax akhrisanaya oo sunnada maarata taas u dultaagnaa imaamkii maarta inay la sujuudayaan marka waxay ka mid tahay fadaaicda ummadda maarata muslimiinta haystay ka mid tahay qofka salaadiisii tadbiiqin waayo sunnada nebiga maaratay hadduusan halmaansan markaas uusan halmaansanayn sunnadii nebiga maarata kaga dagan waaya salaadii awlaa wa awlaa waxyaalaha maaragtay maarata kaleetana inuusan nebiga kaga dayan waa aad iyo aad bay maarata u muuqataa marka qof kastoo naga mid yihi waa inuu ku dadaalo inuu maarata sunnada nebiga sala allahu calayhi waali wasalam gaar ahaan tawxiidka iyo wixii ku saabsan salaada in aad iyo aad loogu dadaalo leanna waxa weeyaan salaadu markii tawxiidka laga soo kaco waxa weeyaan waa afdalu camalin yutaqarabu bihi ila allah waa camalka ilaahay loogu dhawaado camalka uu fadliga markii tawxiidka laga soo kaco qofkan hadday ka kharibanto waa arrintu waa khatar weeye والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا sayف wuxuu leeyahay imaamku raximah الlah والأmru بالmacruufi amarka oo la isfaro shayga wanaaga ah oo sharcigu macruufka ka dhigay والnahyu can اmunkar munkarka oo la iska nahayo waxa xun oo la iska reebo bilyadi yadda lagu reebo والlisaani lisaanka lagu reebo والqalbi qalbiga lagu reebo bilaa sayfin sayf la'aan yani waxa weeyaan almru biاlmacruuf wالnahyi can اlmunkar waxa weeyaan maraةa biاlyad وamaraةa biاlisan وamaraةa biاlqalb lakiin seef ma jirto yani annahyu can اlmunkar seef loo adeegsan maayo ilaa asxaabu sulda waxa weeyaan waxaa adeegsan kara seefta imaamka iyo cid allaale iyo ciddii maarata amarkiisa fulinaysa inta un baa maarata seef adeegsan kara lakin wixii ka soo haray waxa weeyaan munkarka markay maarata ay radinayaan imaa gacanta inuu ku radiyo gacanta u kaga qabto haddii maarata bele ka badan aysan ka ratimayn haddii uu ka boqo waxa weeyaan carabka ku radinaya carabka hadduu ka boqo qalbigu ka inkiraya laakiin seefta waxaa iskale dawladda faqad seefta wax aan dawladda ahayn ma ay qaadan karaan sida xuduudda sharciyada ah zinada iyo wixii la mid ah waxa weeyaan waa munkar munkar waa xadka la oofinaya waxa wey munkarkii qofka uu ku dhacay ayaa maarata laga oofinaya taqyiir lagu samaynaya marka waxa weeyaan xadkaasna waxaa fulinaya waa waxa weeyaan waa axkaamta goonida ku ah imaamka iyo cid allaale cid u wakiisho hada wabilahi tawfiq wsal allahuma wslm cla muxamadi wcala alihi wasaxbi waslm ajmaciin الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين قال البربهاري رحمه الله والمستور من المسلمين من لم تظهر له ريبة والمستور قفك مستور كاها ومن المسلمين مسلمين تكمدا من أحد لم تظهر ريبة وحشكيه سنكموغا قفك مصدورك وقفك وحعابة وظاهرة عاب شرعية ظاهرة قفك عن لقوين وي ووحشك كان يا سنكموغا وكل علم ادعاه العباد من علم الباطن لم يوجد في الكتاب والسنة فهو بدعة وضلالة ولا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا يدعو إليه وكل علم علم كستا ادعاه العباد ذاتك متصوفة وكل علم علم كasta ادعاه العباad dadka زuhaada ama متصوفadu ay sheegtaan oo min cilم الباطن xagga cilم الباطنka lam يوجad aan lahelin في الkitaabi kitaabka dhexdiisa kitaabka qur'aanka aan laga helin والسuنaةi sunada fahوa cilmigaasu بidcaة بidca weyi وضalaaلaة waa baadi وlا ينbغي لأحad cidna uma haboona qofna uma haboona an yacmala bihi cilmiga cilmi baطinka ah inuu ku dhaqmo walaa yadcuu ilayhi inuu u yeerana walaa yadcuu ilayhi mana uu yeerayo dadkana ugu yeeri maayo fiqradan wuxuu kaga hadlayaa musanifku raximah الlah dadka sheegta sharcigu inuu yahay cilmu ظaahir oo loogu talagala dadka cawaamtaha wax magaratada kitaabkii sunnadu cilmiga ay xambaarsan yihiin dadka wax magaratada in loogu talagalay cilmiga rasmiga inay cilmiga cilmi baatinka ah oo dadka maarata dad gooniya arrintaas ay ku khaas tahay marka wuxuu leeyahay arrintaas ayuu sheikhu radinaya wuxuu leeyahay cilmiga noocaasa dadka oo dadka cubaadda ay sheeganayaan maadaama aan laga helin kitaabka iyo sunnada waa bidco iyo dalaalo qofnana uma haboona cilmiga noocaasa inuu ku dhaqmo ama dadka ugu yeero leanna cilmi jira ma ahan sharciga qofka waxaa lagu qabanaya waa kitaabka iyo sunnada nebiga sala allahu alayh waalihi wasalam lidalika cumar bn khadaab fi lxadiid asaxiix waatuu lahaa waktii waxyiga dadka waxyigu soo degaya dadka waxyiga ayaa qaban jiray qof hadduu yani xumaan uu sameeyo hadda laakiin waxyigii wuu go-ay waxaanan ku qabanaynaa qofka wixii nooga daahira haddii qofka wanaag noo muujina wanaaggaas ayaan kula dhaqmaynaa haddii xumaanta uu noo muujiyana xumaanta ayaan ku qabanaynaa marka haddii ay jirto cilmi layahay cilmi baatin maalinkaas ayaa maarata dad maarata cilmi baatinka sheegta saxaabada ay kasoo dhex bixi lahaayeen waxay dhihi lahaayeen dadku waxay u kala baxaan dad cilmi baatinka garanaya dad cilmi daahirka kala garanaya marka wax jira maahan arrinta iyadaa baa nimanka layaha baatiniyada ayaana barnaamijkan uu ka yimid yacni in la yidhahdo cilmi baatin iyo cilmi daahir in loo kala qaado oo dadna la yidhaha maarata cilmi baatinkai garanayaan oo shareecada daahirkeeda aysan qaban arrintaa waxay ka soo jeedaa dad malaaxidatulbaatiniya ayay ka soo jeedaa oo aan muslimiinba ahayn hadafkooduu yahay ifsaad uddiin alislaamiy diinka islaamka inay maarata ummadda muslimiinta gacantooda ay ka bixiyaan katiirun min almutasawifa na arrintaa waxa weeyaan way ku ta'asureen marka qof kastoo cilmi baatil sheegtaa iddicahaas waa iddica baatil ah lianna waxa weeyaan nebiga sala allahu calayhi waalihi wasalam sunnadiisana lagama dhaxlin saxaabaduna umaysan aqoon idan marka waxa weye waa dalaala maxda arrinta marka ay dhahaan cilmibaatinka ay u daliishadaan qisadii ka dhacday ka dhex dhacday nebiyullaahi khadir iyo maarata khadir iyo nebiyullaahi muuse qadiyadaas iy waxay yidhahdaan cilmibaatinka ayay tusinaysaa marka qadiyadaasuna qadiyad loo soo qaadan kara cilmibaatil maahan nebiyullaahi khadir sida raajixa ah nebigu ahaa oo axaadiidta ay tusinayso cilmi marka wuxuu yaqiinay oo allah u waxyooday nebiyullaahi muusa ilaahay uusan u waxyoon marka wax baatin ah oo qarsoon ma uusan sheegin ee cilmiga allah u waxyooday ayoo ka dahasoonaa maarata nebiyullaahi muuse ayuu u sheegay taa marka waxaa soo baxaysa iddicahay leeyihiin cilmi baatin ayaa halkaa laga qaadana wax jira inaysan ahayn wayu mraatin waayumaa imra'atin wahabat nafsaha lirajulin qof kasta oo dumara wahabat nafsaha nafteeda uhibaysa lirajuli nin oo tirahda nafteeda ayada adiga ayaan ku hibeeyey fa inahaa gabadha nafteeda hibaysay laa taxilu lahu ninka naftiis nafteeda ay u hibaysay xaaluma ahan yani xaas uma noqon karto yucaaqabaani labadoodaba waa la ciqaabayaa ciqaabkoodana wuxuu ka xiran yahay arrintaa maaragtay haddii shubha ay jirto waa xasaba maa yaraahu alimaam aw alqaadi haddii qadiyadu qadiyad shubha ayaysan lahaynna waxaa loo celinayaa qadiyatu zina bay noqonaysaa oo wax shubha haddaysan jirin oo ay daliishanayaan qadiyatu zina ayay noqonaysaa oo markaa waxa weeye kii nikaax soo marana waa la rajminayaa kii aan nikaax soo marinna waxaa la marsiinayaa maarata boqolkii shaabuub iyo maarata in nafyi lagu sameeyo yucaaqabaani waa la ciqaabayaa in naala minha shay-an ayada xaggeeda hadduu shay ka gaaray yani hadduu la kulmay hadduu la kulmay yani marka waxa weeyaan marka ciqaabki uusan noqonayn dil ama uusan rajm ama uusan noqonayn maarata jeedal uusan noqonayn oo markii shubha ay jirto ila biwaliyin weli mooye wa shaahiday cadlin laba shaahid oo maarata caadiliinah wa sadaaqin meher fiqradana wuxuu kaga hadlayaa imaamku raximahullah gabadh kasta oo tidhaahda nafteeda waxaan u hibeeyey ninka hebel la yidhaahdo ha noqdo culimo ama caamo ha noqdo nooc kasta uu noqdaba waxa weeyaan hibada noocaasi waa hibo baatilaa wey wax ansaxayana maahan xalaalna ugu noqon mayso haddii marka arrintaas ay dhacdo waxa weeyaan labadoo waa la ciqaabaya lianna waxa weeyaan jariimo ayay koreen nikaaxuna wuxuu ku bannaanaan karaa sida shiikuba sheegayo weli iyo maarata markhaati iyo sadaaq ama ha yaraado ama ha bato yani sadaaqii maarata gabadha sadaaeeda in la siiyo wixii iyadoo ay sheegato waxaa marka macruufa nebiga sala allahu alayhi waali wasalam xadiidka sunanka laa nikaaxa ila biwaliyin washaahiday cadlin xadiidka cabdullahi bni cabbaas nikaax inuusan jirin ilaa weli iyo laba shaahid mooye marka weliguna marna wuxuu noqonayaa weligii maaragtay xagga qaraabada sida aabhe aabbaheed iyo walaalaheed iyo dadkii maaragtay adeerayaasha dadkii aqaaribteeda hadda say maarata u kala xigaan ama weligii caamka ahaa kaas waa weligii khaaska ama weligii caamka ahaa sida imaamka iyo wax allaaliya wixii naa'ibka ah marka marnana ma dhici karto gabar in la iska nikaaxsado biduuni weliyin ama weli weligii caamka ha noqdo ama weligii khaaska ha noqdo sidaa nebigu sala allahu calayhi waali slm xadiidka saxiixa uu nebigu ku yidhi ayuma imra'atin nakaxat nakaxat bikayri idni waliyaha fanikaaxuhaa baatilun fanikaaxuhaa baatilun fanikaaxuhaa baatil taxyar baa nebigu yidhi sala allahu calayh waali wasalam yacni gabar kasta oo maaragtay weligeeda iyadoo usan idnin ayadoo nafteeda markaa nikaaxisay nikaaxeedu wax ka soo qaad male waa nikaax baatilow marka waa kalaam sariix ah oo nebigu ku hadla sala allahu calayh waali wasalam oo caddaynaya nikaaxa biduuni waliyin inuu yahay hayru muctadin bih fi sharc inuusan wax qiimaha usan lahayn sida macruufkaana nebigu sala allahu calayh waali wasalam ee caaisha maaragtay ay ka warinaysay nebiga xadiidka bukhaari iyo kayrkood bay wariyeen nikaaxu wuxuu ahaa afar qaybood waktigii intaan qabla bicati nebiyi sala allahu calayh waali wasalam carabtu qaabka isu guursan jireen oo nikaaxay ku magacaabi jireen afar qaybood buu ahaa hal qayb ayaa nebigu ku soo rabay sala allahu calayh waali wasalam waa midka macruufka ah oo maratay gabadha in ahlkeeda laga doono ah taa kale ayuu kusoo rabay saddexdii kaleeto ankixadii jaahiliga ayuu noqday marka maadaama caaisha ay leedahay nikaa ankixadu waxay ahayd afar qaybood fii curfi alcarab diinkuna maarata luqa alcarabiya uu ku soo degay hal mid buu maarata nebigu ka soo reebay waa midka ah gabadha in laga doono ahalkeeda inta kaleeto waa nikaaxi jaahili inta kaleeto ama masaafaha lagu sheego ama midka ha lagu sheego nikaaxi jaahili buu noqonaya laysa min alislaami fii shay marka fadaaicda fadaa'ixda ummadda maarata dhex taalla waxaa ka mid a soomaalida gaar ahaan oo cid kaletoo la fahmayso muslimiinta aysan ku jirin waa waxay leeyihiin kuwa wadaadada u ah naxnu cala almadhab ashaafici madhabka shaaficiga ayaanu ku dul sugannahay oo maarata madhab noo ah xagga fiqiga waxaana macruuf ah inaan laga helin bayna a'immati ashaaficiya qadiiman wa xadiian nin shaaficia oo odhanaya gabar biduuni weliy hala meheriyo ma la helayo culummadii horeta iyo culummadii dambe tamidna ma laga helayo oo madhabka shaaficiga maaragtay lagu yaqaano akarulculamaana sidaasay maaragtay ku tageen sida imaamu shaafici oo waxa weeyaan waa daruuri gabadha maarata weligeeda inuu meheriyo ama weligii caamka ha noqdo ama weligii khaaska ha noqdo sida macruufkaana waxa weeyaan culummada dhexdooda qolada odhanaysa maarata biduuni weliy ayaa gabadha ismeherinaysaa waa axnaaf axnaafna weligeed ba soomaaliya ma soo gaarin mandiqada zaylac ayaa maaragtay qabla quruun dad maaragtay axnaafihii ay deganaan jireen sida dadku ay ku sheegaanna waxa weeyaan waa qoomiyadda liya cafarta ayaa deganaan jiray muddo maaragtay azminadii maarata maadiyada ahayd ka mid ah marka madhabka xanafiyadana waddankan lagama yaqaanba marka madhabka xanafigu marka ma ahan in la leeyahay gabadhii baa la masaafaynaya la kaxaynayaa ajnabiyada ahayd ee waxa weeyaan iyadoo gurigeeda joogta ninkii markay isfahmaan ayaa isku nikaaxinaysa sidaa marka suuqa tagto ay maaragtay ay wax u gadanayso oo beeca mubaasharatan ay wax u iibinayso yacni waa qiyaas oo ay kaga qiyaasaateen maadaama adilla sharciya ay ku soo aroortay in ay maarata wax iibsan karto ay wax hibayn karto kadalika waxay leedahay waxay leeyihiin nikaaxuna waa caqdi iyo caqdi marka qiyaasku fii mucaaradati annusuus markuu yahay waxa weeyaan waa fasid اlictibaar yani nas waxaa qiyaas la qaadan karaa markii uusan mudaad uusan ahayn linusuus صaxiixa nusuus صaxiixa markuusan ka soo horjeedin ayaa qiyaaska la qaataa marka qiyaasku hadduu ka soo horjeesto nusuus sariixa fi اlmawduuc qiyaaskaas wuxuu noqonaya fasid اlictibaar yani wax qiima ma uu yeelanayo sida macruufkaana waxa weeye qiyaaska looga qiyaas qaatay nikaaxa maaragtay caqdiga caqdiga waxaan dhihi lahaa maaratay caqdulbeec looga qiyaas qaatay awalan horta waa laba qadiyadood oo aad iyo aad u kala fog nikaax iyo beec bay kala yihiin marka horete qiyaas ahaan uma aaniyan waxa weye qiyaaskaasu waa qiyaasun yucaaridu annusuus asaxiixa asariixa sida mitl xadiid ayuma imra'atin nakaxat bikayri idni waliyaha fanikaaxuha baatil fanikaaxuha baatil ayib marka waxaan hadalkii waan sii fogeeyey marka ay leeyihiin madhabka madhabka shaaficiyada ayaanu ku sugannahay madhabka imaamu shaaficina uu ka mid yahay culimmada ku tagtay muxadisiinta ku tagtay in gabadha biduuni weliya aan la mehrin karin isla markaa waxay leeyihiin gabadhii waa la kaxaynayaa wadaad xerow ah ama maarata waaxid khabiid ah ayay waxaa wuxuu leeyahay maaragtay gabadhii markii loo geeyo oo wax u galay aan la ogeyn wuxuu leeyahay wilaayadii maaragtay aniga ma maarata xaakim ma iga dhigatay taasi sooma yidhahdaan xaakim ma iga dhigatay muxakim bay dhahaan maarata muxakam muxakam bay dhahaan mid laga xaakim yeeshay wilaayada igu soo wareeji maxay ku soo wareejisaa waa meesha soomaalida yidhahdaa maarata maxay ku nuugtaa maxayse ka nuugtaa waxay leeyihiin kutubtii minhaajka kitaabkii minhaajka iyo kutubta kale markay akrinayaan gabadhu wilaaya ma leh haddana markii maaragtay habaarqabahaas koleta markii loo geynayo wuxuu leeyahay igu soo wareeji wilaayadaadii maxay ku soo wareejisaa gacmayda xoog ma jiraan yani waxa weeyaan waa caynu tacaarud caynu tanaaqud baan dhihin caynu tanaaqud wey gabadhiigu maaragtay wax maaragtay wilaayaha gacanta uguma jirto waa ugu jirtaa waxa weeyaan hebel waa madooyah waana cadya marka wax jira maahan qadiyad marka waxaa weeye muhim ah ayaa jirta oo ah ummadda qaabkaas isku meersata yani kaaxeeda ma la dacninayo ma la odhanayo maarata dadka ku dhashay maaratay waa awlaadu zinaa iyo ma la odhanayo sharciguna ma ogola yani kaaxaas waa nikaaxu shubha waxa ku dhashana waxa ilmahaasna waxa ninkii dhalay ayaa dhalay maarata ma la odhanayo qofka marka waxaa u furan isagu hadduu qaabkaas uu ku mehersado uu ogaado oo allah diinka xaqa uu ku hanuuniyo haddii reerkii ay waajizaan oo yidhahaan gabadhii maarata waa kuu daynay khalaas walidaalika maalikiyadu waxay yidhaahdaan idanku farqi ma kale leh inuu laaxiq noqdo ama saabiq noqdo haddii markaa uu ku ogolaado maarata weligu ku yidhahdo maaratay waa waa raalli baan ka ahay nikaax marka sidaasaa loo daynaya tajdiid xataa u baahan maayo وإdا رأyt الرaجuل yطcن عlى أxad min أصxaabi rasuuli الlahi salى الlahu عalayh وalih وasalam haddii aad aragtid nin wax ka sheegaya qof saxaabada nebiga ka mid ah ridwaan اllahi عalayhim faaclam ogow أnnahu qofkaasu saaxibu qowlu suuءin wahawan qof aad iyo aad u hadal xun oo hawaraaca inuu yahay ogow mubtadica liqowli rasuuli الlahi salى الlahu عalayh وalih وasalam rasuulka hadalkiisa uu nebigu yidhi idaa dukira asxaabii faamsiku saxaabadayda haddii la sheego yani xumaata laga sheegay ka afhaysta adunku yani xadiidka wuxuu leeyahay waa xasan buu leeyahay soo takriijiyey qad calima الnabiyu salى اllahu عalayhi walih wasalam nebigu wuxuu ogaaday maa yakuunu minhum saxaabada xaggooda waxa ka ahaanaya oo ka dhici doona oo min azalali sidbasho ah yani waxyaalaha zalaadka oo ka dhici kara nebigu waa ogaa bacda mowtihi markuu dhintay ka bacdi falam yaqul fiihim ilaa khayran saxaabadana wax aan khayr ahayn nebigu kamuusan dhihin wa qowlihi nebiga qowlkii sala allahu alayh alih wasalam daruu asxaabii saxaabadayda ka taga iska dhaaf laa taquluu fiihim ilaa khayra waxaan khayr ahayn ha ka sheeginina lafdiga isagaa wuxuu leeyahay muxaqiqu lam ajid bi hada allafd waqad jaa kullu shadrin minhu fi xadiidin mustaqil labada faqro ama labada fiqro ama labada qaybood oo xadiidku ka kooban yahay qayb kastoo ka mid xadiid mustaqil ayuu ku yimid buu leeyahay wailayka sharxuhu wailayka sharxahu faqowluhu daruu asxaabi أخرجه البزار بإسناد حسن باللفظ دعوا لي أصحابي وقوله لا تقولوا فيهم إلا خيرا أخرجه خيثمة بن سليمان في فضائل السحابة وإسناده ضعيف لكن أحاديث الصحيحة قصة أرورتي النبي صلى الله عليه وسلم كديجتان كصحابة وحلقة الشيخة waa xadiid aad iyo aad u badan wey ama adilo aad iyo aad u badan baa kusoo aroortay asxaabta maaragtay ammaantooda qur-aanka ma aayaad aad iyo aad u badan baa kusoo arooray axaadiidana axaadiid aad iyo aad u fara badan baa kusoo aroortay saxaabada guud ahaan gaar ahaanna waxa weeyaan yani saxaabo fara badan ayaa acyaantooda nebigu maaragtay manaaqibtooda si gooniya uu sheegay fi saxiixayn wa fii hayri saxiixayn marka wuxuu leeyahay imaamku raximahullah nebigu waa u ogaa saxaabada xaggooda wixii ka dhici doona oo zalal ah yani sidbasho ah maca bacd almacaasi inay ka dhacayso bacda mowtihi wa maca dalika iyadoo nebiga allah sidaa maaragtay u sheegay oo fitanta dhacaysa allah uu nebiga ogeysiiyey oo saxaabadu ay ka soo wariyeen haddana nebigu wax aan khayr ahayn saxaabada kamuusan sheegin hadalkaas marka muxuu kala jeedaa imaamku wuxuu kala jeedaa allaha callaamulguyuubka oo saxaabada wixii wanaagaho ay sameeyeen iyo waxa xumaanahoo bacda mowti nebi ay samayn doonaan ogaa nebiga umuusan sheegin xumaanta ay samayn doonaan inay keenayso in adduunka wax looga sheego marka waxa weeyaan maadaama iyadoo nebigii loo qabray waxa ka dhici doona saxaabadoo fitanka ah ya ama macaasi ah nebiga sala allahu calayhi waali waslm waxbaa taa kamuusan sheegin idan annaka marka waxa weeyaan awlaa wa awlaa inaanan xumaatadooda aanan soo qaadin o aanan xumaatadooda aanan ku dhaleecayn walaa tuxadi bishayin min zalalihim waxyaalaha zalalkooda asibashooyinka ka dhacay ha ka sheekaynin walaa xarbihim dagaalkooda dagaalkooda waxa wey in lagu tacyiiriyo oo la dagaalkii maarata lagu ceebayo lagu dhaleeceeyo oo ama maarata labadii koox koox kamida daaqada loogala baxo ama labaodaba daaqada loogala baxo sidai ahlulbidacu ay ahaadeen taa iska ilaali laakiin laga hadli maayo mana ahan hadalku saxaabada dagaalkii ka dhex dhacay oo weliba qilla qaliil ahaayeen dadkii maarata saxaabada uga jiray in dagaalkaas xukunkiisa aysan maarata aan la sheegayn ma laga wado taas iyada ah walaa maa qaaba canka cilmuhu wixii cilmigiisu adiga uu kaa qarsoonaaday oo aadan garanayna yani waxa weeyaan ha ka sheekayna walaa tasmachu min axadin qofna maarata haka dhagaysan yuxadiu bihi arrinka haka sheekaynaya fainahu laa yaslamu laka qalbuk qalbigaagu adiga kuu nabadgeli maayo in samicta ay in samicta dalik arrimahaas yani saxaabada dhaleecayntooda laga sheekeeyo ama waxyaala maaragtay aadan ogeyn laga sheekeeyo ama ciddii ka sheekaynaysa aada maqashid waxa weeyaan qalbigaaga ku nabadgeli maayo qalbigaaga shaki ayaa lasoo gudboonaanaya ama maarta xirdi inaad uqaadid saxaabad rasuulilahi sala allahu alayh ali wasalam waidaa samicta arajula ninka markii aad maqashid yadcanu cala alaafaar cala xadiidi nabawiyi sala allahu alayh ali wasalam isagoo ka maaragtay tacninaya axaadiidii nabiga sala allahu alayh ali wasalam ow yaruddu alaahaar ama axaadiidta nebiga radinaya ow yuriidu gayra alaahaar ama axaadiidta nebiga waxaanhan doonaya sida caqliga baatilkaah oo mukhaalif lisunna oo kaleeta ah faatahimhu cala alislaam qofkaas tuhmayso yacni qof inuu yahay islaamka doonaya inuu maarata dhumiyo islaamka uu baabi'iyo muttaham ah zindiiqah qofka isaga ah sidaa ku tuhmaysuu leeyahy walaa tashuka anahu saaxibu fatahimhu cala alislaam qofkaa islaamka ku tuhumayso yani islaamka inuu dhibaato usoo jiidayo walaa tashuka anahu saaxibu hawaa mubtadicun qofkaas inuu yahay saaxibu hawaa yani saaxibu yani qof hawaraaca mubtadicun mubtadic inuu yahay ku ogow qofka isagaa waclam ogow ana jawra الsulطaani faqradaas faqradaas shiku waxa uu ku taqriirinayaa waa asal muhim jiddan ah oo kasiirun min ahli qibla lagu aymo maanta maaragtay weliba fii hada alqarni ay mubtaliin ku yihiin oo ah altacnu cala axaadiidi nabawiyi sala allahu alayh ali wasalam wa ahli xadiid in maaragtay xadiidka nebiga iyo ahalkiisa wax laga sheego marka qof kasta ee axaadiidta nebiga iyo ahlulxadiidka wax ka sheegay qofkaas waa muttaham cala aqali darajaatihi waa inuu mubtadic yahay cala aqali darajaatihi haddii kaletana waxa weya waa munaafiq zindiiqaho waxa wey muslimiinta kusoo dhex dhuuntay lianna waxa weeyaan islaamku waa axaadiida nebiga sala allahu alayh ali wasalam axaadiidta nebigu waxay ka kooban tahay nebiga sala allahu alay sl inu axaadiidta maarata inuu qur-aanka ku fasirayo wa ima axkaam zaa'ida ama cama fi lqur'aan axkaam maarata ka kororsan oo aan kitaabka qur-aanka aan ku oolin oo allah nebiga uu waxyooday waana waxa weeyaan sida qur-aanka ilaahay uu waxyooday ayaa maarata axaadiidka nebiga uu wayooday allah uu waxyooday marka qofka qur-aan axaadiidka nebiga wax ka sheega qur-aankuna waa la mid yani qur-aanka iyo xadiidka wax farqiga u dhexeeya xagga waxyinimada yani mid kastaba allah subxaana wa tacaala xagga allah ayuu kusoo dejiyey mid kastana waa waajib amarkiisa in la raaco wax farqiga udhexeeyana lama arka maarata ku dhaqanka axaadiidta quraan axaadiidta iyo qur-aanka wax udhexeeya yani majaalaadka islaamka dhammaantiis ama caqiida ha noqoto ama akhlaaq ha noqoto ama mucaamalaadka ha noqoto ama cibaadaad ashcaari tacbudiya ha noqoto wax farqiga oo udhexeeya xagga ixtijaajkoodana ma jiro waclam ogow ana jawra suldaan suldaanka ninka madaxda muslimiinta ah jawrka iyo dulmiga uu samaynayo laa yunqisu fariidatan fariida ma u nusaaminayo min faraa'id اllahi caza wajal allah faraaida uu farad yeelay ka mid ah allatii faraaidii iftaradahaa calaa lisaani nabiyi sala allahu alayh ali wasalam nebiga carabkiisa allah uu ku farad yeelay jawruhu dulmuhu dulmigiisu calaa nafsihi nafsisa dushiisa ayuu ahaaday dulmiga marka suldaanku naftiisa uu dulminayo isaga ayuu naftiisa ku dhibayaa laakiin qofka aan mutaabacada maarka sameeyo oo aan khuruujka ku same wa tadawucuka adiga tadawucaaga wa tadawucaka wa ana tadawucaka tadawuca aad samaynaysid wa biraka baarimnimada aad samaynaysid macahu maca suldaani aw macahu maca alimaami ama imaamka maciisa tadawuca iyo maarata ixsaanka aad samaynaysid oo maarata amarkiisa aadan khilaafayn hadduusan amarkaas uusan ahayn mid maarata amarka alla iyo amarka rasuulka khilaafsan taamun laka adiga mid kuu dhammaystiran weeye taamun lak adiga mid kuu dhammaystiran weeyaan in sha allahu tacaala yacni aljamaacata waljumcata macahum jamaacada aad la tukanaysid iyo jumcada aad la tukanaysid macahum maca aljamaaca yani aljamacada waxaa laga wadaa maaragtay imaamkii iyo ummaddii muslimiinta ah wاljihaada macahum iyo jihaadka aad maaragtay la jihaad gelaysid imaamka iyo ciidankiisa iyo dadka guud ahaan muslimiinta wa kula shayin shay kastaba min aaacaati daacaadka ka mid ah fashaarikhu fashaarikhu fiihi la mushaarakeeh la qaybso falaka niyatuka niyadaadaa leedahay wuxuu leeyahay imaamku raximahullah halkan wuxuu radinayaa nimankii la ohan jiray khawaarijta iyo muctazilada wa jamiic ahli lbidac ahlu dalaal oo dhan buu maarka radinayaa lianna waxa weye waana noo imaan doontaa ahlu dalaala dhammaantood waxay mutafiqiin ku yihiin ninka imaamka ah ama suldaanka muslimiinta hawada ayagu ay leeyihiin danta adduunya ay leeyihin hadday waayaan inay khuruuj ku sameeyaan ama ay takfiiriyaan marka wuxuu leeyahay suldaanku jawrka iyo dulmiga iyo macaasida uu sameeyo wixii kufru bawaax ah oo ahlucilmigu ay caddeeyaan ka sokeeyo macaasiyaho uu galo waxa weeyaan waa adeecaysaa waa ka dambaynaysaa waxa lagu adeecayana waxa weeyaan allah iyo rasuulkiisa wuxuu ku adeeco ama wixii macaasiyaha uu la yimaado ma ku adeecaysid macaasida lagu adeeci maayo marka wuxuu leeyahay jawrka uu sameeyo fariida min faraa'id illaah ma nusaaminayso adiga marka tadawuca aad samaynaysid iyo khayrka iyo wanaagga asaga aad la samaynaysid sida inaad jumcadda la tukatid inaad jamaacadda la tukatid inaad jihaadka la geshid iyo shay kasta oo daaca ah oo awaamirtiisoo la fuliyay ay ka mid tahay oo asaga aad la mushaarakaynaysid niyadaada ayaa leedahay oo ilaahi subxaanahu wa tacaala wuu kaa almaynaya mal acmaalu binniyaat allah wuu kaaba abaamirinayaa macaasida asagu uu sameeyana allah baa kula xisaabtami doona lianna marka nebigu sala allahu calayhi waalih wasalam uu maaragtay nebigu uu leeyahay maaragtay ha la adeeco